بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلوم نصرا رهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa gebi ahaanba aan ku falanqayn doonno muddada labada sano ah ee u gooday xukunka murtad xasan sheekh maxamuud iyo halka uu ku dembeeyey goodigiisii ahaa inuu muddo laba sano gudahood ah ku burburin doono maamulada wilaayaadka islaamiga kuna soo afjari doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab barnaamijka waxaan ku faaqidi doonnaa sidee ayuu ku bilowday duulaankii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga maxaase natiijo ah oo ay gulufkaasi ka soo hoysay kooxda riddada ee soomaaliya maxaad ka og tahay sida xamladii uu soo qaaday xasan sheekh maxamuud ay u galaafatay nolosha kumanaan ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta una horseeday burburka guutooyinkii ugu xoogganaa ee cududda u ahaa murtadiinta waxaan idiin soo gudbin doonnaa warbixin lagu gurfayn doono arrimahaasi maxay muslimiinta uga dhignaayeen weeraradii galcad cows weyne caad ceel la helay iyo kuwii la midka ahaa ee astaanta u noqday halaaggii soo gaaray murtadiinta waxaan idiin haynaa qaar ka mida wariyaasheenna oo u safray qaar ka mida deegaannadaasi si ay noo xusuusiyaan hooggii iyo jabkii murtadiinta ku qabsaday deegaannadaasi sidee bay murtadiintu ugu jabeen iskudaygoodii ahaa inay soo qaadaan duulaan ballaaran oo ay kala qaybgelayaan waxaa loogu yeedho dowladaha safka hore maxaase sabab u ahaa fashilka ku yimid duulaankaasi waxaan barnaamijka ka marnaan doonin howlgalladeenna furka iyo tadxiyada lahaa ee gelgelay caasimadda soomaaliya ee muqdisho ee jawaab celinta u ahaa duulaankii uu murtad xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga haddaba laba sanno kadib waa sidee xaalka kooxda riddada soomaaliya ma laba sanno oo dheeraad ah ayay dalban doontaa si ay u soo afjarto mujaahidiinta mise labadan waa labadii bilowga u noqon lahaa burburkooda qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeenna ku faaqidi doonnaa waxa ay nagala qayb qaadan doona falanqeeyaal iyo qaar ka mida wariyaasheenna waa mar kale iyo faafareebka wararka نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي waa hagaag sidaad la socotaan shan iyo tobankii bishii mey sannadkii labada kun labaiyolabaatankii waxaa xilka madaxtinimo ee villa soomaaliya loo doortay xasan sheekh maxamuud kaas oo maalmo un kadib doorashadiisa ku dhawaaqay in mudnaanta ugu horraysa ee dowladdiisu ay tahay la dagaalanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna ku dhawaaqay guluf ka dhan ah mujaahidiinta wuxuuna wacad ku maray inuu mujaahidiinta ku soo afjari doono muddo laba sanno gudahood ah haddaba gulufkaasi sidee ayuu ku bilowday waxaa warbixinta ugu horraysa ee aan ku daahfuranayno barnaamijka ku qaadaadhigaya waryaheenna cabdulqaadir maxamed rabbaani waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa la wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan xasan sheekh iyo waxaa la socdana waxaan leenahay een dhaarta aad dhaarateena noo dhaara mid kale ma jirto laba dhaar ma jirayso Allahu Akbar.
bartamihii sanadkii labakunlabaiyolabaatanka waxaa warbaahinta iyo baraha bulshada qabsaday goodi iyo hanjabaad ay isweedaarsanayaan awood allah oo keliya tala saaranaysa kuna kalsoon ballanqaadka rabbigooda iyo cudud ku tashanaysa taageerada maraykanka iyo beesha gaalada caalamka oo uu shaydaanku horkacayo madaxweynaha kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa ku goodiyey in uu laba sano gudahooda dalka uga tirtiri doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab kibirka iyo isqaadqaadka ka muuqday ayaana dad badan oo uu iimaankoodu daciif ahaa qalqalgeliyey heer ay suuraysteen suurtagalnimada in nuurka ka ifaya wilaayaadka islaamiga ah uu bedeli doono gudcurka dimuqraadiyadda iyo gaalnimada caawa maxaan kaa qornaa oo aniga iyo intan ku hor fadhido iyo kumanaanka hawe adduunka naga daawanaysa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waxaan rabnaa laba sano waa nugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horraysa
inkastoo xasan sheekh maxamuud uu ahaa ninka ku dhawaaqay duulaanka haddana qorsheynta iyo taabagelinta gulubka waxaa lahaa dowladda salbeedda ah ee maraykanka murtad xasan waxa uu sheegay in uu dagaalku noqon doono mid ballaaran oo saddex weje ah dagaal militari mid dhaqaale iyo mid fikir jaanibka militariga marka laga hadlayo kumanaan ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa xamlo ashahadaldarinimo ah ka bilaabay wilaayaadka islaamiga ah sida shabeellada dhexe hiiraan galgaduud iyo mudug dagaalkii ugu horreeyeyna waxa uu ka qarxay wilaayada hiiraan bilo gudahood waxay maleeshiyaadka murtadiintu gaareen deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayaadka islaamiga balse arrinta la wada sugayay ma ahayn in ay qabsan karaan deegaano balse mas'alada ay falanqeeyayaashu isha ku hayeen halbeegna u ahayd guusha ayaa ahayd muddada ay maleeshiyaadka ku nagaan karaan deegaanadii ay qabsadaan ama ay sii haysan karaan deegaanadaas markii duulaankoodu gaaray halkii u asteysnayd carcartii maleeshiyaadkuna isu beddeshay xaalad difaac ah ayay halyeeyada islaamka bilaabeen duulaanadooda waxaana bilaabatay in maleeshiyaadku hoy iyo harsiba ku waayaan deegaanadii ay soo galeen weerarada waaweyn ee aan marnabo la hilmaami karin ee dhacay wejigii koowaad ee xamlada murtadiintu ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah waxaa ka mid ahaa dagaalkii galcad kaas oo dhacay maalinimo jimco ah toddoba-iyo labaatankii jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afar iyo afartankii hijiriga oo waafaqsanayd labaatanka janawari laba kun saddex iyo labaatan dagaalkii galcad kadib waagii ayaa ku dilaacay murtadiinta wuxuuna murtad xasan sheekh yaqiinsaday in uu ku dhacay dalawyo ee adag tahay in uu ka lagu baxsado si ka duwan halkii uu ku cibro qaadan lahaa wuxuu ku qabsaday galcad ayuu mar kale soo abaabulay kumanaan maleeshiyaad ah wuxuuna talis ka dhigtay magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu sheegay in uu ka hagi doono duulaan uu ku soo qabsanayo magaalooyinka ceelbuur iyo galhareeri guud ahaan fayskii koowaad ee dagaalka aan soo gabagabayno labada degmo waxaan ku irahdaa uu ku haray dhulka galmudug uga haray inaan ayaguna aan dagaal ku qaadno meesha ka bixinno kadibna aan ujeysano labada dowlad goboleed kale sidaas waxaan markaas dikleer garayn doonaa galhareeri iyo meesha la yidhaahdo ceelbuur marka aan istaagno in maxaan ku irahdaa fiiskii koowaad ee dagaalka uu dhammaaday oo lasoo gebagabeeyey fiiskii labaadna la bilaabi doono
ceelbuur ilaahay idankiisa shabaab dib ugu soo noqon maayo markii hore kusoo noqday sababihii ugu soo noqday iyo duruuftii keentay inuu kusoo noqdaan aad iyo aad u fahamnay markaan waa ka tabaabushaysanay ku soo noqon maayo
si oo moraalka iyo macnawiyaadka ugu dhiso maleeshiyaadka ashaamudka ahaa gaalada caalamkana u tusiyo in uu yahay addoon ay ka go-an tahay fulinta ajandayaashooda wuxuu murtad xasan sheekh saldhigtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud halkaas oo uu sheegay inuu ka hurin doono colaadda ka dhanka ah shareecada islaamka isagoo fadhiya magaalada dhuusamareeb ayaa mar kale maleeshiyaadkii uu soo dagaalgeliyey lagu feentay fagaaraha coos weyne kaas oo dhacay tobankii bishii safar sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada oo waafaqsanayd lix iyo labaatanka bishii agoost laba kun saddex iyo labaatan subaxnimo sabti ah ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weeraro saf ballaaran ah ku qaaday saldhigyo ay deegaanka coos weyne ka samaysteen maleeshiyaadka murtadiinta dagaal aan wax la isku reeban kadib waxay guushu raacday owliyada allaah ee difaacaya diinkiisa shaydaankuna wuxuu ka baxay garabka atbaacdiisa in ka badan laba boqol oo askari ayaana subaxaas la bogdooxay duulaanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ku sugan cibro qaadasho waxay dagaaladan mar kale si cad inoo tuseen in hub tiro xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin laakiin libintu ay tahay midda allaah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xidhan oo diintiisa ku toosan qaala allahu tacaala qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu allah kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kahiiratan biidni illaah wallahu maca asaabiriin waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee cawsweyn ee awdheegle ku sugnaa baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum huma kiiduunii falaa tundiruun ina waliya allahu aladii nazala alkitaaba wa huwa yatawala asaalixiin والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون macrakadii cos weyne oo ahayd fadxi uu allaah ku manaystay muslimiinta waxa ay sababtay qoobgariir iyo argagax uu allaah qalbiga kaga riday murtadiinta maalmo gudahood ayayna ku banneeyeen degmooyin muhiim ah oo ay duulaan ku soo qaadeen dagaalkii cos weyne kadib murtad xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada dhuusamareeb isaga cararay isagoo hoogay oo jabay islamarkaana jiidaya raadadka guuldarrada waxaana la taliyaashiisu ay sheegeen in maalmihii ugu xumaa ee soo maray xasan sheekh ay ahaayeen maalmihii uu ku sugnaa dhuusamareeb walaalow dhuusamareeb wixii ka dhacay haddaan ka sheekeeyo cadowgaa ku raaxaysanaaha ee igala her maxaa mahay may ha i weydiinin fiiri ciidanaa la soo safaa waa lasoo waa lasoo gaardisiinaa tignikaa la keenaa afkaa la isu gelinaa madaxweynahaa loo tegaa madaxweyne maaragta weliba qaabdarro kaloo badan ma sheegaan soo maa galabta waa loo hoyana meesha ilaahay ogaaya loo hoyana laba sano kadib dagaalkii uu xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay kuna goodiyey inuu kusoo afjarayo mujaahidiinta allah fadligii lama hayo wax ka mida ahdaaftii uu doonayay oo uu xaqiiqoobay guutooyinkii ciidan ee ay gaaladu soo dhiseen ayaa kala daatay markii kumannaan iyaga ka mida ee noqdeen wax haadu ku cashaysay wax dhaawacmay kuwa gebi ahaanba isaga cararay dalka waxaana kuwooda ugu nasiib badan ay noqdeen kuwa iyaga oo taa'ibiin ah lagu soo dhoweeyey wilaayaadka islaamiga ah ee ka badbaaday halaagii furimaha iyo halistii gaalnimo ee ay ku jireen waxaa allaah mahadi ah in laba sano oo jihaad iyo nafhur ah ay sameeyeen mujaahidiinta qaybahooda kala duwan lagu guulaystay in jilbaha dhulka loogu dhufto gulufkii murtad xasan sheekh maxamuud welina taagan tahay raayada towxiidka maxaakiimta shareecada islaamka furan yihiin la oogayo shacaa'irta diinta macruufka la farayo munkarka la zuulinayo cadowga allaahna uu waayey taag iyo tabar uu ku dumiyo nuurka allaah
waxaanu allah ugu mahad celinaynaa fadliga allah uu ku galladay iyo guusha iyo sugnaanta uu ciidankaas allaha siiyey aan aaaga mahad celinaynaa waxaana leenahay adkaysiga iyo nafurnimada inay tahay fadli iyo deeq allah tabaaraka wa tacala uu idin siiyey waxaad ogaataan weli mas-uuliyaddaasi idinkama dhicin ummaddii idinka ayay idin eegaysaa cadowgana idinka ayuu idin eegayaa jiif idinma yaallo hurdana idinma taallo waxaana layga rabaa in cadowgiinna indhaha ku haysaan waxaana layga rabaa in fursadaha cadowga laga helo aadan beer daraynin allaha tabaaraka wa tacaala isu dhuldhiga sidqiga iyo ikhlaaskana ku dadaala allaha awooddiisana ku kalsoonaada kitaabka allah akhrintiisana ku dadaala cibaado kasta oo allaah aad ugu dhowaanaysaanna ka faa'iidaysta sabra oo gaalada la sabartama oo meesha aad kaga aadantihiin ku adkaysta oo muslimiintu maalin kasta sida haddaba dhacayso bishaaraadka aad soo hoydeen oo ilaahay subxana wa tacala idinku guulaysiiyey dadka muslimiinta ah maalin kastoo idiin soo duceeyaane oo waxaad kaga farxisaan duulaamada iyo xerooyinka la xasminayo iyo cadow waxyeelladiisa inaad kaga farxisaan
الجيش منطلق الغارات مستبق والبأس محتدم والأمر مهتتم كالروس راعا فللأعمار مصطرع تحت العجاج وللأقدار مصطدع waa hagaag waxaa inoo soo socda warbixinno iyo falanqayno dhowr ah balse markaan waxaan idinku duwaynaa waryaheenna anas oo laba sano kadib booqday magaalada galcad oo ah fagaarihii ugu horreeyey ee lagu buqno gooyey gulufka murtad xasan sheekh maxamuud islamarkaana lagu dilay saraakiishii hoggaaminaysay gulufkaasi haddaba sidee buu u dhacay duulaankaas maxayse dadka reer galcad ka xasuustaan malxamadaasi iyo sida uu allah u jebiyey colkii cadowga waryaheenna anas al ansaari ayaa booqday xeradii lagu xasuuqay murtadiinta sidoo kalena la sheekaystay qaar ka mid a dadka deegaanka
waad mahadsan tahay walaalkaa ismaaciil waxaan ku suganahay degmada galcad ee wilaayadda islaamiga galguduud oo aan gaaray saacad ka hor waxaan dhex mariyaa xeradii uu ka dhacay dagaalkii weynaa ee taariikhda galay khaasatan gobolladan dhexe ka galay oo furaha u ahaa qabka jebintii murtadiinta ay ku booteynayeen in ay dhammaan cagta marinayaan wilaayaadka islaamiga laakiin allah fadligiisa ay noqotay goobtan galcad qabuurahoodii lagu duugay marka waxyaabaha mucjisaadka goobtan ka dhacay waxaa ka mid ah aathaartoodii ayaa ah in lagu cibro qaato wax taagan oo hadda aathaarta indhahenu ay qabanayaan iyo wax duugmay oo baaba'ay oo ay ka mid yihiin dharkoodii iyo dadkii naftigooda lafahooda ay meeshan ku baaba'een marka waxaad dareemaysaa meeshan wax cibro qaadasho mudan waaye waxaad arkaysa baqaayaadkeeda ka haray kabahoodii waxaa kaloo la yaab leh in magaalada ay qaybo kasoo fujiseen guryo ay kushiino iyo waxyaaba meelay ku harsadaan saraakiisha iyo ka dhisteen maanta ninkii loo dhisay jiingad guryaha muslimiinta laga soo fujiyey loo dhisay iyo ninkii geed hoos harsanaya oo god qotaba dhammaantood intooda badan waa la laayay ciidamadii goobtan yimid allah ayaa ku mahadsan oo waa wax alla looga mahadceliyay guushan weyne taariikhiga ahaa iriddii ay ka soo galeen wilaayada islaamiga galguduud ay taariikhdan kula dhacday ayna kasoo kabsan doonin insha allah oo sida aan ognahay in ka badan boqol konton iyo sagaal askari ayaa goobtan la dhigay aan hadda marayo marka waxaad dareemaysaa meesha xasuuq ayaa ka dhacay ciidan oo macnaha dadka gobolladan dego iyo guud ahaan markii ama taariikhda la sheegeeyo ciidamada ciidan intaan gaadiid watay afartan iyo shan baabuur oo wax la gubay iyo wax la qaniimaystay laga dhigay in ka badan sanad ayaa hadda la joogaa dhulkii barwaaqo ayaa ka muuqanaysa xilligan aan joogno waxaa da-aya roobab ayaan joognaa oo xilligan ku beegan oo ah xilligii xasan sheekh uu ku dhawaaqay xamladii ashaadala dirarkeed ee ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga lagasoo laga soo bilaabo shabeellada dhexe mudug iyo galgaduud oo maanta aan ku sugannahay iyo xeradii gaarka ahayd ay meeshii ugu horreysay galgaduud ka soo cagdhigteen noqotay una yeelatay nasiibna u yeelatay meeshii ugu horreysay lagu duugay ciidamadii sida gaarka u tababarnaa ee maraykanka uu waday waxaa socodka igu wehelinaya qaar ka mid ah raggii xaadiray macarikadii taariikhdii gashay ee degmada galcad waxaana kala sheekaystay waxyaabihii ay halkan ku arkeen sannad ka hor oo ay goobjoogga u ahaayeen meeshaan waa haradii duur iyo ciidankiis ay joogeen ciidamada meesha ka soo gashay waa halkaan bartaan aan kasoo galnay gaariga ugu horreeyay oo meesha ku gubtay waa gaarigan ciidanka gaariga istishaadada waa halkaan uu soo maray waa halkaas ayuu haawe ka qarxay aadaa looga baabi'iyey meeshaan aadna waa u dhowmnaayeenoo gaalo eed isku aruursitay ahaayeen dagaalkii ugu horreeyey oo gurgurta meesha ka soo goday islaamka oo haddana aada looga baabi'iyey ayuu ahaa aadan ugu baabaceen sishaadada waa kuwaas gaariga ku gubtay halkaan waxaa dhoobnaay ciidamad badan ayaa bakti wada dhoobnaa halkaan muuqdo waxaa waye baawartaan waa kuwoodii ninka la yidhaha ciidan badana waxaa waye ay ka kala arareen oo tuulidan aad u jeedinoo taas xagga ka muuqato cararkooda bartaas u marayay geedahan hoostooda waxaa waye baktiya yaalay gawaarida waa kuwan ayagoo kobolaana meelahan ay kaga rareen sidoo kale waxaan goobta kula kulmay mid ka mid a raggii xaadiray macarikadii faasilada ahayd ee ka dhacday degmada galcad ee wilaayada islaamiga galgaduud kusoo dhowo waxyaabihii ugu yaabka badnaa aad ku aragtay ee degmada galcad iyo dagaaladii ka dhacay maadaama aad ka mid ah dadkii xaadiray bismillahi alxamdulilah meeshaan waxaa waaye meeshii macarakadii xasan tuure ku dhacday cadowgii soo duulay idoo lagu maamulo shareecada ilaahay kitaabka ilahay idoo lagu maamulo kusoo duulay meeshaan ayuu ku baktiyey gaarigiisa khaaska hawaakaasa soo rooraya meeshaan ku baktiyey ciidamada mujaahidiinta dee waxay kasoo galeen dhinaca waqooyi dhinaca qorraxda u dhacdana istishaada kasoo gashay marka marka argagaxeen oo ber laga yimid waayeen bakti ciidamadiisina ayuu ayuu waxba celi waayeen oo isagoo baqahayo meeshaan ku dhintay geedkan uu madaxa gashaday kadibna haddii ba koreen baktiga meeshaan baktigiisii ka qaateen waxaa la yaab kale hoon kamid oo arka waxaa kamid ahay dayaaradii maraykanka oo soo gurmaday inay waxba ka tiri waayeen ilaahay baa jebiyey mahaanay ku baabi'een wax kama instafigin gaadiidkoori afartan iyo shan baabuur waa la qaatay waxay wateen baabuur oo maxaabiis loogu talagalay oo shabaqya la yidhaaho oo maxaabiista lagu aruursho oo in ummadda lagu dhibaato gelsho loogu talagalay waa kuwa meeshaan jidan dhowr baabuura meeshaan ka muuqato oo ahaa baal shabaqlayaala cadownimaday wateen waa kuwaas ilaahay subxana watacala meesha ku baabi'iyey gaadiidkoorina waa kuwa meeshaan yaalla waxaa meelo badan oo ay ku baabi'eenna waa jirtaa degmada galcad xasan tuure meeshuu ku iyo ciidamadiisa ku baabi'een waa bartaan bugcadan waaye cid igama soo horreyn bartaan uu yiilay geedkaan madaxa kula jiray ciidamaduna waa ay ka daasaneen midkoodu meeshaa yiilay ilaahay subxaana wa tacaala ayaa jebiyey muslimiintuna waa ku ilqabowsatay cadowga oo xasan sheekh soo diray iyo maraykan soo direenna ilaahay baa mahan ku xasuuqay alxamdulilahi uma alxamdulilah
markii aad rasdinaysay ama xaaladooda aad qiimeynayseen ciidamo aada u xoogan ayaa dhulkan fadhiyey oo saad ujeedaan baabuurtii gaashaaman haddii tahay baabuur saad wado shabaqlayaal baabuur dagaal iyo guud ahaan waxdhawaa jooga cirkan dowladda maraykanka diyaaradeeda ayaa ka ilaalinaya u sheegaysa in ay ka badbaadinaysa mood iyo mujaahidiinta weerarkooda markii aad aragteen waxaa suuraysanayseen iyo dagaalka kadib maxaa maxaa idiin soo sawirnay bootadii iyo waa beentay la rooraan ilaahi subxaana wa tacaala fashilay diyaaradihii wax waa tari waayeen ciidankana wax waa tari waaye ilaahay ayaa dhulkaanay ku wada jiraan ayagoo dadka deegaanka dhibayay qurunkoori meesha dhulka ku wada aasiyeen buucdaanay ka buuxaan meel aan lagu aasin male meel aan lagu riixin male god walbo amba bahal qoday amba dad qodayay ku wada jiraan intaa lagu xasuuqay ilaahay ayaana laayay alxamdulilah ayaan leenahay aasan waxaan leenahay marka ciidamada soo dirtay saasay u baabi'een kuwa dambana ilahi subxana watacaala saasuu ka dhigaa insha allahu ha ogaadaano inay ayuu meesha ay tahay galguduud iyo deegaamada ku heeranba ay yihiin qabuuradii gaalada inay yihiin lagu aasi doono insha allahu wixii horena waa lagu aasay midda dambena ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka rajahaynaa inaan guul iyo aan ka- aan ka- aan ka helno ayakuna ku baaba'an Een, waxaan sidoo kale goobta kula kulannay mid ka mid ah dadka deegaanka ah ciidamadii qabaa'ilada ee la dagaalamayay maleeshiyaadkii murdiinta ee dhulkan kusoo duulay kaasoo asagana ka duwan raggii mujaahidiinta goobta ka dagaalamay qiso gaara ayuu leeyahay bal qisada nooga sheekay adigana waxaan la kulmay tuure meesha uu yidhi qalabkii uu diyaaradaha ku hegayay iyo waxaan la kulmay baabuurkii oo isagoo qaaska u watay meesha uu jiifay aan ku imid anoo socda waxaan ugu tegay qalabkii uu wato dhan oo anba dhar lahay anba lahay gogo lahay ama wax kasta lahay ayaa ragga mujaahidiinta ay siiyeen qaadan yihiin alaabtii dhaba jaakadiisa ka mid ahay dharkiisa dhama gebigiisa ka mid ahay waa ka qaat ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadle baabuurka uu qaaska le halkaan uu kusoo orday intuu yimid isoo dhaawac bartaanu ku dhintay hadda geedka hoosta uga taalo bartaan hu yidhi bartaan u lamalama inta horta jilbajabsaday waa gurguurta inta ku dhac meeshaan ilaa derbi kadiri meelaan nin aalin ama nin ku duugneen ma jirto hadda waa ka wada duxa dhulkana dhan nin waa ka duxa isaba garoo kuhaasada qaybtaasoo dhan annagaa ku duugn ilaahi subxaana watacaala halaajiyey ayaa mahad iskale mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala kor ha ka dhigo ilaahi subxaana watacaala halka dambe soo dirayana saan le u halaagsamaya ilaa waxaa waa kitaab ilaahi ma wata waa kaafir bilah alcadiim waxaan iminka ku dhex socdaa goobihii lagu laayay maleeshiyaadkii murtadiinta ee kibirka iyo qabweynimada ku soo kala degmadan balse uu allah ku cadaabay gacmaha mujaahidiinta waxaana arkaa burburka gaadiidka iyo haraadiga agabkii goobta lagu burburiyey oo weli muuqda cibrana ay ugu sugan tahay dadka waxaa halkan ka dhacay dagaal lagu kala baxay oo dhiiggooda ay ku qoreen akhyaarta ummadda allahna u hiliyey awliyadiisa kuna xifdiyey dhulka lagu maamulo shareecadiisa waxaa hadda ila socda nabadoon xaajiroog oo aad wada taqaanaan oo in badan ka warramay dhacdadan iyo cibirka ku sugan haddaan barbarna ku samayno annagu beriga mahaan rabnaan seexana xoolahaynumay rabaanay noo daaqaan maalintaas uu sheegay warkaas waxaan xasan warkiisii meel kale loo raadi maayo waa warkii shaydaan shaydaan warkuu ina aadan ku yiri yaa xasanna yiri warkaasoo ahay kamasali shaydaan id qaala lilinsaani kfur marka shaydaanku ku yimaado ou ku simbirirahayo wuxuu ku leeyahay gaalow falamaa kafara markaa gaalooba insaanna qaala shaydaan shaydaan markaasu wuxuu yidhi innii bari'un minka inaa akhaaf allah rabb alcaalamiin xasan beriga waxay ka joogtaa dagaalkii waa aragii xamarow iskula aruuray xamarow dagaalku ka socdaa xooggiisa xaladaana ugu dambaysay cabdibilayaala lagu gubay muqdisho xasan asagaa dhuumaala yowna idin sirin guushii islaamka iskale beriga waxa uu watay oo dhan waa la noqday lacaruur soo beriga ku jira soo uu carir lahayo falkeeda ku jira dalkaynan raacay tawxiid ahaa ka taagan laa ilaaha ila allahu baa lagu xakumaa labadiis qabatana kutubka ilaahan ku kala saarnaa waxaana taagannahay saacadan burkii xuunshafuul ee lagu halaagay nimankii radada ahay ee murtadiinta ahay ee cadowga ilaahay ee raayada tawxiidka inay dumiyaan raayadii nebi maxamed inay dumiyaan ku talagalay oo kusoo duulay halkii lagu halaagay sidii reer caad iyo loogu halaagay sida ilaahayba noo sheegay ou noo yidhi fasiiruu fil ardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin beriga waan u jeednaa annagoo guulaysannay muslimiintu ay guulaysatay khaasatan xasan weerarka dadka uu ku soo qaada waa degaanadii oo u dhashay oo dad dad ugu xigay ayuu weerar ku soo qaaday oo abgaalo weerar ku soo qaaday abgaal haddii laga sii gudbo waxaa isla weerar ku soo qaaday degmada galcadeed waa taw u dhashay oo u badan yihiin dadka haybta u ka dhashay khaasatan reer cali gaaf anigu dadka dad u xigaan ku jira beriga nimanka la dagaalamaya hubka ka dhigayna waa shacabkii oo ka dhashay oo reer caligaaf wacaysle kuma rabyo abgaal kuma rabyo caligaaf kuma rabyo lafta hoose oo yabar caligaaf kuma rabto abdiraxmaan cali kuma rabyo axmow cali kuma rabyo ee xasan shiikho waxaan ku leenahay ummadii soomaaliyeedood shirqooshaymaha ay ku leedeen waa kan ismaaciil war iyo dhammaantii maanta oo muddo laba sana ah laga joogo duulaankii xasan sheikhu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga waxaa allah fadligiisa ah in gulufkii cadowga uu noqday hal bacaad lagu lisay shartii iyo makrigii uu soo maleegana allah uu ku celiyey iyaga waxa keliya ay nacfiyeenna ay tahay in halkan ay noqoto meel ay ku halaagsamaan askartooda gaadiidkoodana mujaahidiinta ay qaniimo u noqoto iyagana ay eedaan gulufkii iyo kibirkii ku hoggaaminayey la dagaalanka shareecada allah murtad xasan sheekh maxamuud wuxuu ballan qaaday inuu laba sano ku soo afjarayo mujaahidiinta balse waxay laba sano u go'day isagoo xitaa aan gacanta ku haynin dhulkii ay qabsadeen ciidamadiisa bilowga hore ee dagaalka waxaan allah ka baryeenaa in labada sano ee soo socoto noqoto labadii ay dowladdiisu ku burburi lahayd waa tahay aad buu u mahadsan yahay waryaheenna anas ayuu kaasi ahaa oo dib inoo xusuusinayey macrakadii galcad iyo dareenka dadka deegaanka waxaa inoo soo socda qaar ka mida wariyaasheenna oo booqday fagaarayaashii ugu waaweynaa ee martigeliyey macaarigtii lagu xasmiyey murtadiinta balse markaan aan eegno sida xamladii uu soo qaaday xasan sheekh maxamuud ay u galaafatay nolosha kumanaan ka mid ah maleeshiyaadka murtadiinta una horseeday burburka guutooyinkii ugu xoogganaa ee cududda u ahaa murtadiinta qodobkaas waxaa warbixintan ku eegaya waryaheenna elyaas cabdulaahi mudan madaxweyne maantana waxaan kugu wareejiyey sidaasoo kale xogta ciidanka qalabka sida guud ahaan galka ciidanka waa mid ka mid ah feelasha ugu muhiimsan ee kooxda riddada wuxuuna ahaa mid ka mid ah galalka lagu wareejiye murtad kasta oo loo doorto xukunka filla soomaaliya maadaama maleeshiyaadka murtadiinta ay yihiin awoodda labaad ee uu ku tiirsan yahay amniga uu ku shaqeeyo nidaamkan gaar ahaan marka laga soo taga ciidamada kufaarta afrikaanta markii xasan sheekh maxamuud dib loogu doortay hoggaanka kooxda riddada soomaaliya waxaa lagu wareejiyey feelasha kumanaan ciidamo ah oo u dhisnaa guutooyin kala duwan misna ay tababareen dowlado kala jaan ah sida lagu xusay warbixin ay baahisay xarunta la dagaalanka waxaa loogu yeera argagixisada ee maraykanka maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya ayaa sannaddii labada kun iyo sagaalkii ahaa ilaa toddoba kun oo askari balse kooxda riddada soomaaliya oo kaashanaysa gaalada caalamka ayaa xeedasho iyo xanjeerasho sannado badan qaadatay kadib waxay ciidankeeda gaarsiisay ilaa sagaal iyo toban kun oo askari sidaas oo ay tahay haddana maleeshiyaadkan ayaa ah kuwo wajahaya caqabado dhowr ah oo ay ugu horrayso kala qaybsanaanta dhexdooda qabyaaladda oo saamayn ku leh silsiladda hoggaankooda iyo walaha ay u hayaan dowladaha soo tababaray oo ka xoog badan midka ay u hayaan maamulada ay hoos yimaadaan yoolka uu hiigsanaya mashruuca dhismaha maleeshiyaadka riddada ayaa ahaa in la helo ilaa soddon kun oo askari oo mustaqbalka beddeli kara ciidamada kufaarta afrikaanta balse in la gaaro tiradaas ayaa adkaatay maadaama maleeshiyaadka murtadiintu ay wajahayaan dagaallo joogto ah kuwaasoo uga imanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mid ka mid ah dagaaladii ugu xoogganaa ee ay ku hoobteen maleeshiyaadkan waa gulufkii uu xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga kuwaasoo sida laga soo xigtay ilawareedyo dhanka cadowga ah ay sheegeen in lagu dilay ku dhowaad ilaa toban kun oo askari kuna burbureen guutooyin badan oo loo diyaarinayay inay gundhig u noqdaan dhismaha maleeshiyaadkan markii uu xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay gulufka kooxda riddada ayaa haysatay ku dhowaad laba kun oo askari oo ka mid ah ciidanka maraykanku uu tababaray ee loo yaqaano danab lix kun oo ka mid ah maleeshiyaadku uu turkigu tababaray ee loo yaqaano gorgor iyo shan kun oo ka mid ah askartii lagu soo tababaray dalka eritariya oo iyaguna loogu magacdaray ilaalo qaran intaas waxaa sii dheer kumanaan kale oo uu xasan tababar ugu diray dalka dibaddiisa waana inta hadda uu joogo xukunka kursiga filla soomaaliya warbixintan ayaana allaah fadligii ku eegi doonaa guuto walba iyo halkii ay ku dambaysay iyo sida ay ugu hafteen duulaankoodii ka dhanka ahaa wilaayaadka islaamiga ah waxaan ugu horrayn ku bilaabaynaa murtasaqada maraykanku uu tababaro ee loo yaqaano danab ee taakuladooda iyo tababarkoodaba uu gacanta ku haya taliska africom So the two major tasks that we're doing is helping to train part, uh, a, s- a specific part of the Somali National Army, the Danab or Special Light Infantry units.
labada shaqo ee ugu weyn ee aan ku hoolannahay ayaa kale ah inaan tababarno ciidamo gaar ah oo ka tirsan ciidanka soomaalida gaar ahaan danab iyo inaan fulinno weerarada ka dhanka ah argagixisada maleeshiyaadkan loogu yeero kumaandoska danab waa ciidamo si gaar ah u hoostaga dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka saldhigooda ugu weynna waa xerada belidoogle ee ku taalla gobolka shabeellada hoose markii ugu horraysay ayay sannaddii laba kun saddex iyo toban xukuumadda washington aasaastay si ay ugu adeegsato dagaalada ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa waxayna saldhigyo ciidan ku leeyihiin belidoogle xerada xalane gaalkacyo iyo kismaayo hawsha loo idmaday maleeshiyaadkan ma aysan ahayn inay galaan dagaallo kafoolkafool ah iyo iska horimaadyada dhaca mararka qaar ee tooska ah balse waxay ahaayeen kuwo loo adeegsada howlgallada arbushaadda ah iyo kuwa gaarka ah ee uu agaasinkoodu leeyahay maraykanka laakiin markii uu murtad xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta bariga afrika wuxuu safka hore keenay ciidankan oo u arkay cududda ugu xooggan ee uu u kaashan kara dagaalka ka dhanka ah shareecada islaamka bartamihii sannadkii laba kun labaiyo labaatan ayay ahayd markii ugu horraysay ee ay ka qayb qaateen dagaaladii u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo cadowga ee ka socday wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyadoo ay dusha sare ka taageerayeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka maleeshiyaadkan ayaana isaga kala gudbay gobollada hiiraan shabeellada dhexe ilaa galgaduud waxayna darbadii ugu xoogganeed ee soo afjartay kibirkoodii iyo isqaadqaadkoodii ay ahayd midii gaartay bishii janawari ee sannadkii kadib markii cagta la mariyey saldhiggii ay ku lahaayeen degmada galcad ee bariga gobolka galgaduud halkaas oo uu ku qabsaday halaag xooggan oo ay ka qayla dhaamiyeen saraakiisha maraykanka iyagoona ku waayay rag muhiim u ahaa oo uu ka mid yahay murtad xasan tuure
waa arrin adag inaan weyno ninkan isaga ah waxayna la mid tahay inuu naga geeriyooday saaxiib aan isku fariiq nahay oo nagula jira safka ciidanka maraykanka marna kuma fakerin inaan sidaas dhaho sannadihii aan noolaa oo dhan waana niyadjab weyn inaan weynay ninkaasi waxaa saraakiishii maraykanka ee lahaa tababarkii taakulaynta maleeshiyaadkan ay sheegeen inuu uga dhignaa musiibadii ugu xooganeed ee ku habsatay maleeshiyaadkooda tan iyo markii la aasaasay sannaddii waa kan saxafi ka tirsan murtadiinta oo qiraya xajmiga khasaaraha maleeshiyaadka danab ka soo gaaray weerarkii galcad iyo saamaynta uu ku yeeshay habdhismeedkooda dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay doonayso ciidankaas inay noqdaan ilaa saddex kun oo askari laakiin su-aal muhiima ayaa meesha ku jirta ciidamadan dagaallo fara badan bay galeen howlgallo fara badan bay galeen oo dagaalkii galcad uu ka mid yahay dagaalkii caad uu ka mid yahay iyo dagaallo kale ciidamo fara badan baa ku dhintay su-aasha meesha ku jirta waxa weeyaan ciidamadaas isdhimay iyagana waa in la tababaraa oo unugyadaas danab ah oo ciidamadu ay ka baxeen in lasoo dhammaystiro saraakiisha aan la hadlay sidaa ii sheegeen dowladda maraykanku dowladda soomaaliya ayay ka rabtaa marka ay noqoto buuxinta unugyada isdhimay inay iyadu buuxiso guutada labaad ee ciidanka riddada ee ku hoobatay gulafka xasan sheekh maxamuud waa maleeshiyaadka loo yaqaana gorgor waana ciidanka ugu badan ee ku hoobtay dagaalkan askartan waxaa tababarkooda iyo taakulaentooduba leh dowladda riddada ah ee turkiga waxayna tababarada ku qaataan saldhigga turkisom ee ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidankan ayaa gaarayay ilaa lix kun oo askari markii uu talada la wareegaya murtad xasan sheekh maxamuud waxaana xilligaas dufcaad hor leh laga soo saaray saldhigga ku yaala xeebta jasiira oo lagu tilmaamo midka ugu weyn ee uu turkigu ku leeyahay meel ka baxsan waddankiisa halkaas oo macallimiin turki ah ay tababar ku siiyaan maleeshiyaadkan
waxaan halkan u joognaa inaan caawinno oo aan tababarno jiilka soo socda ee askarta soomaalida waxaan sidoo kale halkan u joognaa inaan sugno amniga saldhigga waxaan askarta soomaalida ah barnaa dhaqanka iyo hiddaha turkiga ka askari ahaan waan ku faraxsanahay waana ku faanayaa inaan qabto hawshan We also teach them about Turkish culture and heritage. As a soldier, I am proud to be doing this work.
bishii seteembar ee sannaddii kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda dabadhilifka ah ee turkiga ayaa wadagalay heshiis lagu tababaraya ciidamo soomaali ah oo lagu ballamay in tiradooda la gaarsiiyey ilaa soddon kun oo askari balse kooxda riddada ayaa dufcad walba markii ay soo qalinjibiso ku soo daabushay furimaha dagaalka waxaana dagaaladii ugu adkaa ee xaabada looga dhigay ay dhaceen markii uu xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqay inuu soo afjaraya xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo gulufkiisii ka dhanka ahaa wilaayaadka islaamiga ah weeraradii ugu waaweynaa ee dhegta dhiigga loogu daray maleeshiyaadkan waxaa ka mid ah kuwii ka dhacay yosooman burdaar beere yabaal runirgood caad iyo coos weyne mujaahidiinta ayaana allaah fadligii furtay wixii hub iyo saanad ciidan ee yiilay saldhigyadii ay ka joogeen gobollada dhexe ee soomaaliya
soomaalida maanta joogto waxay aaminsan yihiin ciidankaas haddou yimiday bes waaye shabaab waa waa u dhammaatay annaguna waa aaminsannahay
mid ka mid ah guutooyinka cudud ahaan ugu badan maleeshiyaadka murtadiinta waxay ahaayeen askartii lagu soo tababaray dalka eritreya murtad maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa galka askartan ku wareejiyey xasan sheekh maxamuud waxayna ahaayeen mid ka mid ah maleeshiyaadkii uu ku faanaya hoggaanka riddada isagoona ololo u galay sidii uu dib ugu soo celin lahaa soomaaliya balse markii dib loogu soo celiyey waxaa maleeshiyaadkan lagu soo daabulay furimaha ay dagaaladu ka socdeen gaar ahaan kuwa bariga galgaduud iyo shabeellada dhexe halkaas oo iyaguna dacarta lagu leefsiiyey xildhibaan cabdulaahi kulana jiis waa mid ka mid ah dowladdii hore ee farmaajo waana xubin ka mid ah saraakiishii lahaa qorista iyo tababarka ciidankan waxa uu waraysi uu dhowaan bixiyey ku sheegay in maleeshiyaadka loo yaqaano ilaalo qaran ee lagu soo tababaray eritreya iyo kuwa gorgor ay yihiin askarta ugu badan ee ku leeday gulufka uu laba sano ka hor ku dhawaaqay murtad xasan sheekh maxamuud
ciidanka yunityo aada u tababaran baa ku jira yunitka danab yunitka gorgor yunitkan lagu soo tababaray eritrea ee loo baxshay ilaalo qaran yunityadaas waa yunityada aada ugu tababarnaa soomaaliya oo ciidamada mustaqbalka la filahayay soomaaliya inay isku hayaan ay ahaayeen yuunidyadii baa ku burburay waa ku baabi'een dhalinyaro badan baa ku baaba'day waxaa kaloo ka dhacay hub fara badan in lagala wareegay marka waxaa moodaa shabaab inay sidii hore ka xoogeysanayaan inay hub fara badan la wareegeen ciidankii soomaaliyeed ee tababarnaya oo burburayo laba guuto gorgoraa jirtay hal guuta hadda ka hartay guutadii kale waa burburtay ciidankii danab oo loogu talagalay isaguna inuu kiliyar gareeyo meelaha cadowga oo marka hore uu cagta marsho kadibna ciidanka haynaya uu yimaado asagina waxaa laga dhigay ciidan meel haynaya markaasuu asagina ku burburay mid ka mid ah guutooyinka lagu soo tababaray dalka dibaddiisa ee ku hoobtay dagaalkan waxaa ka mid ah maleeshiyaadka loo yaqaana boolis militaro kuwaasoo lagu soo tababaray dalka yuganda taakuladooda iyo mushaharkooduna ay leedahay dowladda imaaraadka carabta maleeshiyaadkan ayaa iyaguna xaabo u noqday gulufka xasan sheekh maxamuud waxayna ku hoobteen weeraro dhowr ah oo ay mujaahidiinta cagta ku mariyeen saldhigyadooda haddii ay tahay muqdisho iyo duleedyadeeda iyo xitaa furimaha dagaalka ee shabeellada dhexe mudug iyo galgaduud maleeshiyaadkan ayaa darbadii ugu xooganeyd la kulmay bishii ramadaan ee tagtay kadib markii lagu xasmiyey saldhiggii ay kaga sugnaayeen duleedka muqdisho gaar ahaan deegaanka busley halkaas oo lagu dilay taliya ku-xigeenkoodii dhanka kalena ahaa abaanduulaha oo lagu magacaabi jiray liibaan golcad inkastoo kooxda riddada ay isku dayeysay in iyada oo hurinaysa dagaalka ay dhanka kale soo saarta ciidamo fara badan haddana waxay ku hungooday hadafkeedii ahaa in dagaalka ay wax badan ka beddelaan maleeshiyaadkan faraha badan ee ay soo saaraysa mar walba sida uu aaminsan yahay taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada murtad cabdiraxmaan tuuryare qaladaadka ay ku dhacday kooxda riddada soomaaliya waxaa ka mid ah inay furimaha dagaalka ku soo daabushay maleeshiyaad fara badan oo aanan lahayn wax khibrad dagaal ah
ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey arrimahaasu arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haysta anigu tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xijiyey farsamooyinka aan sheegayo ay ka mid tahay burburka ciidanka kooxda riddada ka soo gaaray furimaha dagaalka labadii sane ee lasoo dhaafay ayaa horseeday in kooxda riddada soomaaliya ay gabto howshii laga sugaya dhammaadka laba kun afar iyo labaatan ee ahayd inay diyaarisa ciidamo gaaraya ilaa afar iyo labaatan kun oo askari oo la wareegi kara mas-uuliyadda amni ee dalka kadib markii ay waddanka isaga huleelaan ciidamada kufaarta afrikaanta daraasad uu diyaariye macadka heretage ee ka faalooda arrimaha siyaasadda ayaa lagu sheegay in dowladda riddada aysan wax awood ah u lahayn inay diyaarisa ciidamadii lagu ballamay oo tiro ahaan gaaraya sida aan horay u soo xusnay ilaa labaatan iyo afar kun oo askari si ay ula wareegaan saldhigyada ay ka bixi doonaan ciidamada kufaarta afrikaanta hadda oo bilooyin qura uu ka harsan yahay sannadka cusub ee laba kun shan iyo labaatan kooxda riddada soomaaliya ayaa gacanta ku haysa wax aanan gaarin ilaa toban kun oo askari kuwaasoo uu murtad xasan sheekh maxamuud hadda ka labalabeynayo inuu u adeegsado duulaan hor leh iyo inuu geeyo saldhigyada ay ka bixi doonaan ciidamada admis bilaha soo socda waxaana hadda shaki ku jira sii jiritaanka kooxda uu hoggaanka u yahay dawarsadihii doolarka ku soo qaatay inuu laba sano gudaheed ku soo afjaraya mujaahidiinta bariga afrika aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa ilyaas cabdulaahi oo warbixintaasi inoo soo jeedinayey haddaba sida aad warbixinta ku dhegaysateen maleeshiyaadka ku hoobtay duulaanka labadii sane ee lasoo dhaafay waa maleeshiyada loo yaqaano danab kuwaas oo waayey hoggaankoodii gaadiidkoodii iyo hubkii uu ugu deeqay cadowga haddaba maxaan ka naqaannaa murtasaqada loo yaqaano danab iyo ahamiyadda ay ugu fadhiyaan murtadiinta iyo taliska maraykanka waxaa su'aashan hor dhignay ustaad abu ibraahiim muddo koob iyo toban sano ah ayaa laga joogaa aasaaskii maleeshiyaadkan loo yaqaano danab oo ah murtasaqo uu adeegsado maraykanku waxaana taliska iyo xarunta ugu weyn ee lagu tababaro looga dhigay saldhigga balidoogle saldhiggaas oo uu maraykanku dib u dayactiray kuna bixiyey lacag ka badan toban iyo laba milyan oo dollar ciidamadan waxaa si gaara tababarkooda u bixiya shirkad lagu magacaabo bangraft global development oo ah shirkad gaar loo leeyahay oo fadhigeedu uu yahay magaalada washington ee dalka maraykanka taas oo wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka kala shaqaysa tababarka ciidamada afrikaanta ah iyo fulinta howlgallada gaarka ah waana sababta aad mararka qaar u maqlayso in ciidankan loogu yeedho maleeshiyaadka bangraft waana nisbatun ilaa haadihi sharika waxaa la xasuustaa in heshiis dhex maray kooxda riddada iyo dowladda maraykanka sanadkii laba kun iyo toban iyo toddobadii waxaa qorshu ahaa in la dhiso ciidamo gaadhaya ilaa iyo saddex kun oo fulin kara howlgallada gaarka iyo kuwa deg deg ah ee ka dhanka ah mujaahidiinta xarakada al-shabaab muddada tobanka sana ah ee uu socdo dhismaha iyo qalabaynta ciidankan ilaa hadda tiradooda lama gaadhsiinin nambarkii la doonayey in la gaadhsiiyo waxaana loo sababeynayaa weerarada ay kala kulmaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo dhowr jeer beegsaday xarumaha lagu tababaro iyo xitaa isku socodka gaadiidkooda waxaa kale oo lagu sababeyn karaa in kooxda ridada soomaaliya ay mararka qaar maleeshiyaadkan u adeegsato dagaalada tooska ah si ka duwan qorshihii loogu talagalay ee ahaa howlgallada gaarka ah waxay sidoo kale ciidamadani ay ku lug yeesheen dagaalbeeleedyo ay horinaysay dowladda ridada sida dagaallo ka kala dhacay mudug galgaduud gedo iyo xataa dagaalkii ugu dambeeyey ee ka dhacay laascaanood waa gartay aan u imaanno marxaladan si gaar ah gulufkii uu soo qaaday xasan sheekh maxamuud intee ayay la eg tahay waxyeelada soo gaartay maleeshiyadan marxaladii ugu darnayd ee maleeshiyaadkan loo adeegsaday dagaalada tooska ah kuna hoobteen waxay ahayd labadii sane ee lasoo dhaafay oo xasan sheekh maxamuud ayaa u adeegsaday duulaankii uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga bishii agost ee lasoo dhaafay t v-ga lagu magacaabo m b c ee laga leeyahay maraykanka ayaa isagoo gulufka uu socdo sheegay in maleeshiyadaas danab oo keliya ay dhimasho iyo dhaawac ka noqdeen wax ku dhow lix boqol oo askari halka saraakiishoodii ugu waaweynaa sida xasan tuure iyo kuwo kale oo muhiim ah lagu dilay dagaalkii galcad iyo weeraradii ka dhacay shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo galgaduud iyo mudug intii ay xamladu socotay waxaa intaasii dheer qiraalada ay bixinayaan saraakiisha maraykanka kuwaas oo dagaalkii galcad ee ku tilmaamay musiibo ku habsatay murtasaqadooda midii ugu weyneyd ay la kulmaan tan iyo aasaaskooda sida mas-uul maraykan ah uu sheegay mid ka mid ah warbaahinada maraykanka khasaaraha maleeshiyadan ka soo gaadhay gulufka labadii sane ee lasoo dhaafay waa midda sabab u noqotay in uu fashilmo guud ahaan duulaanku wax laga sheekayn karana ma aha sida uu allaah u halaagay maleeshiyadan una guuleeyey addoommadiisa mujaahidiinta qof waliba oo saaxadda iyo dhacdooyinka la socdayna waa mid uu ka dheragsan yahay waa gartay ahamiyad intee la eg ayay maleeshiyaadkan ugu fadhiyaan maraykanka iyo kooxda ridada labaduba haddii aan eegno ahmiyadda ay maleeshiyaadkani u leeyihiin dowladda ridada iyo maraykankaba waxaad ka dareemi kartaa qarashka xooggan ee lagu bixiyo taakuladooda iyo tababarkooda sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku wuxuu mid ka mida jaraa'idada maraykanka u sheegay in maleeshiyaadkan uu ku baxo kharash ka badan siddeetan milyan oo dollar sannad waliba intaas waxaa sii dheer maleeshiyaadkani waxay si toosa uga marqaataan taliska maraykanka islamarkaana waxay yihiin maleeshiyaadka keliya ee sida joogtada ah u hela gurmadka diyaaradaha maraykanka kuwaas oo gurmadka ugu horeeya u soo fidiya haddii ay halis la kulmaan ama weerar gaadma ah lagu soo qaado maleeshiyaadka kale ee murtadiinta haddii ay weerar la kulmaan waxaa kooxda ridada u degsan nidaam ah in ay gurmad weydiistaan maleeshiyaadka kale ee jooga xerada ugu dhow haddii ay kuwaas gurmad ka waayaan waxa u furan in ay qayladhaan u dirsadaan ciidamada afrikaanta ee meesha ugu dhow jooga ama codsi loo weydiiyo diyaaradaha helikabtariska ee qaramada midoobay laakiin maleeshiyaadkan danab sidaas ma aha oo taasi waxay ku tusaysaa juhdiga uu maraykanku uu ku bixiyo badqabkooda laakiin gurmadka diyaaradahaasi waxba uma tarin markii ay xabadda mujaahidiintu ay ka dul shanqartay laguna xasmiyey goobo dhowr ah sidoo kale ciidankan hubkooda iyo saanadooda dagaal waxaa bixiya maraykanka labadii sane ee lasoo dhaafay intii ay xamladu socotay wuxuu maraykanku laba mar oo kala duwan uu garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka soo dejiyey hub iyo rasaas uu ugu deeqay maleeshiyaadkan mid ka mid ah labadaas waqti diyaarad sideed lixdan iyo kow tan oo qoryaha loo yaqaano a k forty seven iyo rasaas fara badan ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha ee muqdisho waxaana qarashka ku baxay hubka la siiyey labadii sane ee lasoo dhaafay maleeshiyaadkan uu kor u dhaafay labaatan milyan oo dollar laakiin allaah fadligiis waxay hantidaas iyo hubkaasba noqdeen qaniimo uu allaah ugu deeqay mujaahidiinta jabkii ka soo gaadhay furimaha dagaalka kadib waxay maleeshiyaadkani ku soo noqdeen xeryahooda waxayna bilaabeen xatooyo iyo in ay leexsadaan saadkii iyo lojistikadii loogu talagalay ciidanka fadeexad dhacday bishii lasoo dhaafay ee abril ayaa lagu ogaaday musuq baasan oo hareeyey taliska ciidanka ee murtasaqada danab kadib markii la arkay saadkii iyo raashinkii uu maraykanku ugu deeqay maleeshiyadaas oo lagu kala iibsanayo suuqyada muqdisho maraykanka oo ka cadhooday tallaabadaas ayaa ku dhawaaqay inuu joojiyey kaalmadii uu siin jiray maleeshiyadaas uuna ka fiirsan doono haddii uu sii wadi doono tababarka iyo taakulaynta maleeshiyadaas dhacdadan xatooyada ah ayaa carqaladaysay mashruuc uu ku baxayo boqol milyan oo doolar oo maraykanka iyo kooxda riddadu ay kala saxiixdeen bishii februari ee lasoo dhaafay oo ilaa iyo shan saldhig loogu dhisi lahaa maleeshiyaadkan kuwaas oo la doonayay in laga yagleelo magaalooyinka baydhabo jowhar kismaayo dhuusamareeb iyo muqdisho balse ay fadeexadi saamaysay maraykankuna uu dib u daraasayn uu ku bilaabay xaaladda maleeshiyadan laba sano kadib ee murtasaqadan ama calooshoodo shaqaystayaashan oo ku hoobtay dagaaladii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah iyo fadeexad hadhaysay taliskooda waxaaba iminka shaki la gelinayaa mustaqbalka jiritaanka maleeshiyaadkan iyo haddii maraykanka uu ka gacmo laaban doono taageeradooda iyo haddii kale waa hagaag aad buu u mahadsan yahay abu ibraahiim waxaan markaan aadaynaa coos weyne maxaad ka taqaanaa deegaankaas waa deegaanka uu ka dhacay weerarkii ugu weynaa ee ay martigelisay saaxada labadii sane ee lasoo dhaafay laguna dilay boqolaal askari oo murtadiin ah iyo taliyihii hoggaaminayay haddaba dagaalkaasi maxaan ka xasuusannaa aan soo dhowayno waryaheenna liibaan cabdiraxmaan oo ku sugan coosweyne haye liibaan bismillaahi araxmaan araxiim allah ayaa mahad oo idil u sugnaatay waan ku salaamay ismaaciil adiga iyo dhegaystayaasha intaba waxaan allah fadligiis ku suganahay deegaanka coosweyne ee wilaayada islaamiga ee galguduud waa deegaan u dhexeeya magaalooyinka ceelbuur iyo ceeldheer wuxuu kaloo isku xiraa degmooyinka galcad iyo galhareeri waa deegaan istaraatiiji ah marka laga eego dhanka juqraafiyadda masaafo ahaan magaalada ceelbuur oo kaga beegan dhanka waqooyi waxay u jirtaa ku dhowaad toddobaatan iyo shan kilomitir halka koonfur bari ay kaga beegantaha magaalada ceeldheer ayna u jirto konton kilomitir bari waxaa kaga aadan galhareeri waxayna u jirtaa konton kilomitir dhanka galbeed waxaa kaga beegan degmada galcad waxayna u jirtaa konton kilomitir deegaankan waa mid ku wanaagsan dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha wuxuuna ahaa deegaan caan ah laakiin waxaa baabi'iyey dagaaladii sokeeye oo ka dhigay dhul lama degaan ah balse mujaahidiinta ayaa dib u soo nooleeyey deegaankan sannaddii laba kun kooiyo labaatan kadib markii ay ka hirgeliyeen ceelbiyood ayna u dhiseen qaar ka mid ah kaabayaasha deegaan uu u baahan yahay waxaana dadka fursad loo siiyey inay mar kale dib u soo celiyaan noloshii deegaanka oo dalagga iyo xoolaha u dhoofin jiray koonfurta bartamaha iyo waqooyiga soomaaliya laga soo bilaabo magaalada barbari ee waqooyi galbeed ilaa laga gaaro magaalada muqdisho waxaa soo laabtay noloshii deegaankan ganacsiyo kala duwan ayaa laga hirgeliyey goobo waxbarasho waa laga furay isagoo ku socda kobac iyo korriin si joogto ahna ay u dhismayso magaalada ayaa wax waliba waxay isbedeleen toddobadii bishii safar kun afar boqol afartan shan kuna aadaneed labaiyo labaatankii agosto sannaddii laba kun saddex iyo labaatan xilligaas oo deegaankani coos weyne ay soo weerareen maleeshiyaad murtadiinaha ka soo dhaqaaqay dhanka degmada ceeldheer in ka badan laba kun iyo shan boqol oo askari oo maleeshiyaad ah oo watay gaadiid dagaal iyo agab ciidan oo aad u badan ayaa saldhig ka samaystay dhanka bari ee deegaankan laakiin wax badan kuma aysan nagaanin halkan iyagoona qabanqaabinaya guluf kale oo ka dhan ah deegaanada lagu maamulo ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa waxaa dushooda ka shanqaray jugta weerar culus oo uga yimid dhanka mujaahidiinta weerarkan oo taariikhda galay ayaa dhacay saddex maalin kadib qabsashadoodii coos weyne subax sabdi ayeen ahayd taariikhdan way ku beegnayd tobanka bisha safar kun afar boqol afartan shan geesiyaasha tawxiidka waxay weerar cagmarinaha kula jarmaadeen fariisinkii murtadiinta ee deegaankaani aroortaasi waxaa halkaani ka dhacay mid ka mid ah malaaxiinta bariga afrika ay taariikhdu in badan xusi doonto annagoo ah fariga ka tirsan idaacadda islaamiga la andalus ayaa booqanay deegaanka cosweyne si aan bulshada ugu soo gudbinin toban bilood kadib dagaalkaasi waa siday xaaladda deegaankaani hadda waxaan soo gaarnay xeryihii ciidan ee cagta lagu mariyey laguna xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta halkan waxaa ka dhacay dagaal malxmad ah oo dhex maray xaqa iyo baadilka waxaan halkaani lagu dilay boqolaal askari iyo saraakiil sarsare oo ku jiro murtadkii hogaaminayay ciidankan oo lagu magacaabo shaamicabe kaas oo ilaa iyo maanta raqdiisa iyo ruuxiisa aysan meel ku sheegin kooxda riddada soomaaliya waxaan arkaa raadadkii iyo aasaartii dagaalkaasi oo weli ka muuqata halkan waxaana bakhtiyadoodii oo tirabeel ahaa markii dambe halkan ka daabulay dadka deegaanka si uusan u saameyn badqabka caafimaadka deegaanka ismaaciilo waxaan ku jiray weriyaal ka tirsan warbaahinta islaamiga oo booqasho ku yimid koo iyo tobanka bishii safar oo ahayd maalin kadib dagaalkii weynaa waxaan xasuustaa markii aan halkan imid in aan ku arkay gaadiidkii aadka u fara badnaa oo maleeshiyaadka murtadiinta looga qabsaday halkan si aan dhegaystayaashana dhegaysanaya u fahansiiyo maleeshiyaadka murtadiinta markay deegaankaani soo weerareen waxay ka degeen dhanka bari si aan hore usoo sheegay ilaa afar xere ayay degeen waxayna ugu magacdareen xeer koowaad xeer labaad xeer saddexaad xeer afraad saraakiisha ciidamada mujaahidiinta waxay noo sheegeen in taliska ugu weyn ee maleeshiyaadkan uu ahaa meesha ay ugu magacdareen xeer afraad hadda oo aan ku suganahay xeer afraad waxaa dhanka koonfur ka xigay laba xero oo ay degnaayeen maleeshiyaadka murtidiinta oo dadka deegaanka ay u yaqaanaan koobi amxaaro kuwaas oo ah maleeshiyaad lagu soo tababaray dalka etoobiya meeshaan aan hadda aan ku suganayo xeer afraad waxaa ku sugnaa maleeshiyaadka gorgorta loo yaqaan halka xeer saddexaad ay ku sugnaayeen maleeshiyaad kale oo aad u fara badan oo isugu jiro kuwa loo yaqaano macawisleyda iyo ciidamo ka tirsan kuwa gorgor meeshaani waxaa ku yaalay godad aad u waaweyn godadkaasi oo hoos u qadnaa ilaa mitir iyo bar halka ballacooda uu gaarayay laba mitir ku dhowaad godkan hadda ii muuqdo waa duugan yahay dadka deegaanka waxay ii sheegeen ilaa afar maleeshiyaad ah oo murtidiin ah oo kuwa gorgorta loo yaqaan inay isugu rideen ilaahay wuxuu qadaray inay qabriyadooda gacmahooda ku qataan hadda waxaa ila jooga mid ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo allah subxaanahu wa tacaala ku sharfay in uu ka mid noqdo raggii soo hooyay guushaani weyn walaal waxaa nooga warbixisaa wixii tobankii safar ee maalinkii sabtida wixii halkaana ka dhacay sawir guudna ka sii dhegeystayaasha ku dhegeysanaya bismillaah alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa khayri albashar wacalaa aalihi wasaxbih amaa bacd halkan aan taaganahay waa mid ka mid a afarti xero ee maleeshiyaadka murtadiinta cusweyn ay kasoo ay ka degeen halkani waa xerada dhanka bari xigtay oo gees ka soo xigtay halkana irideedii ahayd difacyadooda halkan ay ka bilaabanaan geedaan dudunsan a ujeedin kani halkan ay xerada kow inta ka bilaabanaysay halkana walaalka istishaadiga halyeeyga ayaa halkan kasoo galay allah fadligiisa halkaas ayuu kasoo galay istishaadiga halkan ayuu soo galay difaac wuu soo jiiray halkan aan taganay godkan ayuu camaliyad istishaadiga ku dhuftay walaalka dhammaan wixii halkan difaacan ku aadanaa ilaa iyo gaarigan a ujeedin taawga ah ilaa gawaaridaas ambalaastas gaarigaas booyadda wax alla wixii inta ku jiray gebi ahaan allah wuxuu u qadaray walaalkaas inuu duniyada dhaafsiiyo walaalihii soo socdayna uu u fududeeyo inay difaac soo iqtihaamaan allah wuxuuna makaniyey inaan harad agta marino iyagoo dhagal qabtaan layn halkan ka foofeen alaa ugu yaabka badnaa subaxaas oo igu birqaadashan wax ka mid ah waxaan gacanta ku dhignay mid ka mid ah gacanadii ay ku hadlayeen saraakiisha kooxda riddada gacankan oo gacanta ku hayno ayaa mid murtiinta ka mid ah gacanka wuxuu ka yidhi waraa nimanka dhanka bari ay u jilicsan yihiin ee bari ka soo gal markaas wuxuu yidhi bari uma soo socdo waa waalanta yir calanka madow ee keligiis dad eryana uma jidid miyaa u dhahay calan keligii socda ma jira waa raayada nebi maxamed haliyeena waday raayada ilaahay wuxuu wuxuu ka dhigay raay keligeed ordayso micnaha oo dad bursan jazaakallaahu khayr weli waxaan joogaa xeer afraad oo soo walaalka sheegay ahayd xeradii ay ka dhacday camaliyaddii istishaadiga ahayd oo dagaalkan lagu daafuray dhanka waqooyi waxaa iga beegan xero kale oo aada u weyn oo maleeshiyaadkaasi ay ku sugnaayeen saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in xeradaani uu ka dhacay dagaal aad u xoogan gudaha ayaan u galay waxay ahaayeen laba xero isaaran run ahaantii maleeshiyaadkani waxay ahaayeen kuwa aada u fara badan laba kun iyo shan boqol askari kor u dhaafaya dhul aada u baaxad weyn ayay halkan ka degnaayeen xero koowaad ayaan soo galay mid ka mid ah raggii mujaahidiinta ahaa ee xeradan weerarka cagmarinta kusoo qaaday ayaa ila jooga bal nooga warbixi wixii meeshaan ka dhacay halkaan aa ujeedaan waa deegaankii cosweyne waatay idaacadihii ka goodinayeen iyo iclaamkii ay ka dhahayeen nimankii waa soo afjarayna dhowr iyo toban kun wax ka badan oo ciidan ay soo geliyeen gobolka galgaduud keligiisa ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashanaya subxaana wa tacaala waxaa waaye waxay go-aan ku qaateen cadowga halkan kusoo duulay inay afjaraan ee ilaahay subxaana watacaala u tala saartaan xabaddii ayaa bilaabatay nimankii waxay tala saarteen diyaaradihii iyo baabuurtii xumaa oo qofilnaa oo turkii soo siiya tala saaranay waxay bilaabeen durbaba inay dabadii jeediyaan meesha waxaa kusoo haray dadkii mujaahidiinta oo ilaahay subxaana watacaala tala saaranay subaxaasi waxaa arkaysaa nimankii kibirsanaa oo idaacadihii kalaha nimanka waa soo tirtiraynaa waa baabi'inayna lahaa oo sidii ari weer galay oo kale oo sii cararaya macnaha duurka say u badan yihiin aada yaaweysa maalintaas ilaahay subxaana watacaala wuxuu si cad noo tusay aayaddii oo ilaahay lahaa kam min fi'atin qaliila qalabat fi'atan kasiiratan biidin illah guracnaantii iyo maagga iyo labagardeymoodka gebgebta iyo swaalka iyo safka iyo goodiga iyo faanka golof ololka way leeyihiin qabiya guulguule dagaal leesu soo galay hadduu geelanka is dhaafo galaayus qawoonada horey gabar culeeyaane hadhow bay sidii guuyo nugulgiba dhacleeyaane markay runi runteed geeda way gamasho dhiiqaane gegsi male haddii loo cuskado gumac iyo tooxiida haddii laysu sii giijo way galangalcoowaane gadaal bay u laabtaan hadduu good ku soo baxay ismaaciilow marka laga yimaado khasaaraha dhimashada waxay mujaahidiinta dagaalkaani kusoo furteen gaadiidkii ugu badnaa ee goob dagaal ciidamada mujaahidiinta ay kusoo furtaan jabkii murtadiinta ka soo gaaray halkaani wuxuu horseeday inay fashilanto xamladii kooxda riddada soomaaliya kusoo qaaday guud ahaan gobollada dhexe ee soomaaliya gaar ahaan wilaayada islaamiga ee galgaduud taas uu xasan garguurto uu ka hagayay magaalada dhuusamareeb wuxuuna dagaalkaani sababay in uu jabo qabkii iyo saadqaadkii kooxda riddada soomaaliya kuna fashilmaan qorshihii uu in badan ku hadaaqi jiray murtad xasan sheekh ee ahaa inuu qabsado gobollada dhexe kadibna uu u sii gudbo koonfurta soomaaliya waxayna cadowga murtidiyiinta ah dagaalka cusweyne kadib ay iskaga baxeen inta badan dhulkii ay kaga soo duuleen wilaayada galgaduud magaalooyinkii ay iskaga baxeen waxaa ka mid ah ceeldheer ceelbuur ceelgaras galcad wabxo iyo deegaano dhowr ah oo ka tirsan wilaayada islaamiga galgaduud suldaan daa'uud xasan aadan marka laga soo tago inuu yahay suldaanka beesha wacisle waa dadka deegaan ahaan ka soo jeeda cusweyne suldaan ku soo dhowow waxaa nooga warantaa isbeddelka ka jira magaaladan xaaladda nololeed isbarbardhig toban bilood kadib xaaladku siduu ahaa weerarkii murtidiinta ay kusoo wajahnaan deegaanada beesha ay degto iyo guud ahaan wilaayada islaami galgaduud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحساب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له ديننا ولو كره الكافرون maalintii oo ay nimankan ay ka dhacda macrakadan meeshaan raggii goobjoogga ka ahay oo yimaadaan aanan ka mid ahayn odayaasheenna iyo deegaankao dhan de waxa waaye haddaana asarteediyaa taallo meeshii hadda watana oo ugu dagaalka kowda baado meeshii laga bilaabo meeshaani ah towgaanu hadda meeshuu yiilay waa ku gubtay waad arkaysaano ninka xasan wuxuu sheegay laba sano inuu ku soo afjarayo mujaahidiinta oo lagu soo afjarayo deegaanada sharciga ilaah lagu maamulayo inuu gacanta ku qabsanayo maantana waxay joogtaa labadii sano bishii la doortay oo hadda labadii sano u dhammaatay aan malaynaya maantay bishii waxaan joognaa may aan joognaahay asiga la doortay xaaladuna waxa weeye sida ujeeda waxa weeye hadda meeshii anakaa joogno gaadiidkiisina wixii waa la haystaa kuwii kalena waa ku intiyaal raggiina uu soo dirana intay ku baaba'een waa tahay maleeshiyaadka ugu badan ee ku halaagsamay weerarkan waa murtasaqada loo yaqaano gorgor ee uu tababaro turkiga kuwaas oo weerarkan ku waayey saraakiil muhiim ah hubkoodii gaadiidkoodii iyo agabkoodii oo ay ku dhacday gacanta mujaahidiinta haddaba maxaan ka naqaanaa guutadan iyo qaabdhisimeedkeeda iyo khasaaraha ay kala kulantay duulaankan waxaan qodobkan hor dhignay waryaheenna maxamed xasan alfaatix maxamed bishii sebtembar ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii ayuu turkigu muqdisho ka dhistay saldhigga ugu weyn ee dalkiisu ku leeyahay waddan dibadda ah kaas oo ugu tala galay inuu ka ilaaliyo masaalixda siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee ka yaala soomaaliya xilligaas ayuu turkigu go'aamiyey inuu saldhiggaas ku tababaro maleeshiyaad murtasaqo ah oo isaga taabaxsan balse huwan magaca kooxda riddada soomaaliya ee heshiiskan dhex maray dowladda calmaaniga turkiga iyo kooxda riddada soomaaliya ayaa lagu meel mariyey in maleeshiyaadkan tiradooda la gaarsiiyo ilaa iyo soddon kun oo askari muddo toddoba sano ah ayuu hadda socdaa tababarka maleeshiyaadkan waxaana ilaa iyo hadda turkigu uu tababaray lix kun oo ka mid ah maleeshiyadaas turkigu maleeshiyaadkan ma uusan u tababarin inay galaan dagaalada tooska ah balse wuxuu ugu tala galay inay ilaaliyaan saldhiggiisa muqdisho iyo danihiisa gaarka ah laakiin xasan sheekh maxamuud ayaa maleeshiyaadkan ka dhigtay mid ka mid ah cududda udubdhaxaadka u ah xamladii uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah halaag iyo weylaad ayaase ka raacay maleeshiyaadkan waxaa la dhihi karaa askartooda iyo hoggaankooduba waxay ku hobteen dagaalkii lagu soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah mana u malaynayo inaan ku xeel dheeraaday haddii aan dhaho maleeshiyaadkan gebi ahaanba waa ay burbureen oo wax ay noqdeen wax ku halaagsamay dagaalka wax ku dhaawacmay iyo qaar kale oo ka soo firxaday furimaha dagaalka wax yar ka horna waxaan dhegaysanay kula najiis oo tacbiir sidaas oo kale ah ka bixinaya halaagga soo gaaray maleeshiyaadkan waxay gulufka ku waayeen gaadiidkii ugu badnaa iyo saanaddii ugu xooganeed ee lagu soo taakuleeyey dagaaladii ay ku lo-deen waxaa ugu waaweynaa cos weyne caad iyo yasoman waxay sidoo kale ku waayeen saraakiishoodii ugu muhiimsaneed waxaana ka xusin karnaa madaxeywooyinta laga dilay maleeshiyaadka gorgor takar subagle oo lagu dilay wilaayada hiiraan maxamed cabdiwaaxid faarax oo lagu dilay wilaayada shabeellaha dhexe iyo cabdi maxamed suurnuug oo lagu dilay wilaayada mudug iyo kuwo kale saraakiil xigoono ahaa oo lagu dilay gobollada dhexe iyo koonfurtaba ciidankan markii uu hoggaankoodu halaagsamay sidoo kale gaadiidkoodii iyo qalabkoodii laga furtay gebi ahaanba intii soo hartay way kala firxadeen turkiga mar ayuu hakiyey tababarkii uu waday sababa ku aadan inuu ka carooday sida maleeshiyaadkii uu diyaarinayay loogu guray jaxiimada dagaalka balse dib ayuu u bilaabay markii kooxda riddada soomaaliya ay saxiixday heshiis toban sano qaadanaya oo turkiga uu kula wareegayo khayraadka badda soomaaliya ismaaciil waxay daraasaadka iyo warbixinada laga qoray maleeshiyaadkan ay tibaaxayaan in sababaha horseeday halaagooda ay ka mid tahay khibradyarida maleeshiyaadka iyo tababarada tayada xun ee la soo siiyey muddada kooban ay ku jireen xeryaha tababarada ee shisheeyaha tusaale ahaan mid ka mid a daraasaadku waxay tilmaamayaan in ciidanka riddada si gaar ah maleeshiyaadka uu turkigu tababaray ee gorgor aysan aqoon durugsan u lahayn cilmiga juqraafiga siiba qaybaha aysan ka maarmi karin ciidanka sidoo kalena aysan lahayn waayo aragnimo ay uga howlgeli karaan dhulka miyiga ah ayna adag tahay inay iska difaacaan weerarada uga imaanaya mujaahidiinta ama xitaa ay xoojiyaan niqaadka dacfigooda ama meelaha ay ka liitaan diraasaddan waxay leedahay maleeshiyaadka dowladda oo dhan boqolkiiba toban ayaa leh xirfadaha lagu aqriyo khariidooyinka waxaana ugu sii liita ayay daraasaddu leedahay kuwa gorgor loo yaqaan ee turkiga uu tababaro waxaa burburay guutooyin horey u dhisnaa waxaana hadda riijixumo laga muujinayaa in kooxdu ay kusii hor sugnaan karto mujaahidiinta amba ay la wareegi karto amniga dalka daraasad uu diyaariyey macadka heritage waxay leedahay dhammaadka bisha disembar ee sanadka labada kun afar labaatanka waxaan rajo laga qabin in dowladdu ay soo diyaariso afar labaatan kun oo askari oo lagu ballamay in muddadaas ay ku soo diyaariso si ay ula wareegaan saldhigyada ay ka bixi doonaan ciidamada shisheeyaha ee atmis loo yaqaan daraasaddan waxay soo baxday maalmihii uu dagaalku bilowga ahaa kooxda riddada ayaa ka jawaabtay oo sheegtay inay tababar u dirtay shan iyo toban kun oo askari oo dheeraad ah balse maleeshiyaadkaas ayaa iyaguna ku hoobtay furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe hiiraan mudug iyo galguduud ismaaciilow hadda kooxdu waa mid faramaran waxayna haysaa oo keliya waxaan ka badnayn toban kun oo askari sida warbixinada soo baxay ay sheegayaan xaalka kooxdu hadda waa laba daran mid dooro ma dagaalka mujaahidiinta ayay sii wadayaan mise waxay buuxin doonaan firaaqa kufaarta afrikaanta iyo goobaha ay ka bixi doonaan waxaase la arki doonaa halka ay dabayshu u weecato maalmaha soo socda insha allah waa hagaag markaan waxaan aadaynaa dhanka iyo deegaanka ceel la helay oo ka mid ah fagaarayaashii martigeliyey weeraradii lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku soo duulay wilaayaadka islaamiga deegaankan waxaa booqday waryaheenna marwaan maxamed haye marwaan soo dhowow bismillaahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay walaalka ismaaciil waxaan joogaa deegaanka ceel la helay ee hoostaga degmada ceelgaras ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wuxuu deegaankani ka mid ahaa deegaanadii ay ku soo duuleen maleeshiyaadka murtadiinta intii lagu guda jiray duulaankii uu murtad xashin sheekh maxamuud ku soo qaaday wilayaadka islaamiga horaantii bishii safar kun afar boqol afartan iyo shan hijiri waxaa deegaankan soo gaaray maleeshiyaad murtadiin ah oo ay ku jiraan murtazaqada uu tababaro maraykanka ee loo yaqaano danaba iyo maleeshiyaad ashaamud ah oo laga soo diray muqdisho laakiin toddobaadyo kadib soddonkii isla bisha safar waxaa saldhigyadii murtadiinta ee ceel hele weerar culus u qaaday ciidamada mujaahidiinta halkanna waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo aan waxba laisku reeban macarikadan faasilada ahayd waxaa allah fadligii lagu jebiyey maleeshiyaadkii soo duulay kuwaasoo iyagoo dhegla qabta lahayn ka firxaday deegaanka ceel hele iyagoo dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb oo ay markii hore kasoo duuleen haddaba siddeed bilood kadib ayaan deegaankan booqasho ku imid walaalka xaqiiqatan deegaanka ceel hele waa mid xaalkiisu degan yahay laguna maamulo shareecada islaamka cadowgii duulaanka ku ahaanaya isagoo jabay oo hoogay ayuu halkan ka firxaday haddaba waxaan hadda la taaganahay mid ka mid ah waxgaradka deegaanka oo goobjoog ahaa xaaladii uu deegaankan ku sugnaa xilligii duulaanka murtadiinta sidoo kalena qayb ka ahaa dagaaladii halkan looga xoreeyey cadowga allah maalintaas waxay ahayd xilli bacdal casira ayaa niman soo weeraray deegaankan ceel hele la yidhaahdo markiisi horena la dhihi jiray higla dhaxan balse xilli dambe ceel hele la baxay xilli bacdal casira ayaa mujaahidiinta islaamiga ah soo weerartay meeshina way ku baabi'iday bakhtigoodii ayaa dhowr maalmood yiilay baabuurtoodiina way ku gubatay wayna uga carareen intoodii nafta la fakatay cararay dhuusanreeb ku galeen waata beledka dhex taalla jaqafyadoodii iyo baarta haraadoogii bakhtigoodiina goor dambe oo maalmo kadib ahaan iska aruurin oon bohole isaga shubnay sidaasaan ku ogaayay ilaahay ayaana ku mahadsan nabadoonee deegaankiinu nabad ayuu ahaa shareecada islaamka ayaa lagu maamulayay maxay idinkugu soo duuleen maleeshiyaadka murtadiinta oo idinka rabeen waxay ujeedkoodu ahaay sida ay idaacadaha ka sheegi jireen inay baab beebal iyo dimuqraadiyad iyo waxaan ilaahay raalli ka ahaa nagu maamulaan ayagoo diidan kitaabka alleh in lagu wax lagu maamulo ayay ku soo duuleen ilaahayna waa u suurogeli waayey wayna ku halaagsameen hadda waxaan taagannahay goobihii ay murtadiinta ka degeen deegaanka celhele waxaa ila jooga mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka oo goobjoog ahaa galabtuu weerarku dhacay soo dhowow marka hore xasuustaada maxaad nooga sheegi kartaa waxay halkan ka dhacay soddonkii safar kun afar boqol afartan iyo shan hijiri
bismillaahi raxmaani raxiim meeshan waxaa ka dhacay dagaal ballaaran ayaa ka dhacay dagaalkaasna waxaa keenay deegaankan oo iska degan oo dad muslimiinuhu degan yihiin ayaa niman murtadiinuhu ku soo duuleen nimankaas oo maaragtay ka yimid xagga xamar oo ceelbuur soo mareen iyo niman kaloo dhuusamareeb ka yimid labadaas ciidan ciidanka ka yimid xagga iyo maaragtay xamar waxay ahaayeen gorgor iyo danam nimanka xagga ceelbuur ka yimidna waxay ahaayeen macawisleydi ayay ahaayeen nimanka lagu sheego dagaalku saasoo meeshaan uga dhacay waad arkaydiin qolfooftii dhabarkayga waa tahadda taalla indhihiinnaad ku arki kartiin dagaalkaas wuxuu u dhacay si ballaaran ayagoo weliba kor laga taageerayo ciidamada cerku ay taageerayaan oo dayaaraduhu dagaalamayaan ilaahay weynayo waaxidahay waxuu gaarsiiyey in garabkooda alla ka baxay in lagu baabi'iyey gaariga hadda dhabarkeyga taagan wuxuu ahay booyad kuwo kalena way jiraan oo maaragta iyaguna xamuulkii ahaa iyo maaragta ciidamadu kuway saaraayo noqoqanyada iyo ahaa waxna waa la gubay waxna gacantooda laga qaata ayagoo mid qaba ayaguna naftooday la carareen cagahay wax ka dayeen maantana waad arkaydiin magaalo xasilan oo barwaaqaa weeye oo la degan yahay degaankeedana ku soo laabtay wax walba wixii shareecada islaamka iyo goleedana ka socda degaankaanu sidaasoo markii hore nabadaasu ku sugnay dagaalkiina nimankii yimid dhuldarradaasay kala kulmeen waayahay kaalin nuuce ah ayay dadka deegaanka ku lahaayeen xamalaadkii ballaarnaa ay mujaahidiintu kaga hortageen gulufkii murtadiintu ay ku soo qaadeen shareecada islaamka runtii haddii dagaal dhaco oo degaan oo degaan ka dhaco saad arki jirteenba degaankan dadka degan waa dad taariikh iyo u leh maaragtay dadnimada u leh inay cadowga soo duula iska dhiciyaan si mugle ayay uga hortageen ayagoo maaragtay ilaahay kaashanaya weynaayo waaxid ahay ciidamada qalabka sidana maaragtay ay isku dhafan yihiin maaragta ayay uga hortageen sidaas ayay ku midaysan yihiin waa hagaag markanna waxaanu la joognaa mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka celle hele waxaan rabnaa inaad nooga waranto maxaa iska bedelay deegaanka kadib markii laga saaray maleeshiyaadkii murtadiinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين runtii nimankii ku soo duulay magaaladan oo ba'a iyo barakaca iyo dhibaatada dadka shacabka u geystay haweenka iyo caruurta odayaasha iyo dadka maarata docofada oo iska xanuunsan dhibkii ay u geysteen ummaddii qoraxday ay ku bixiyeen ka gadaal markii ilaahay subxaana wa tacaala halkii jab iyo haziima ay kula dhacday runtii waxaa waaye dadkii degaanku maba fogeynba markii ilaahay subxaana watacaala haziimo uu ku riday nimankii ku soo duulay oo dhibka dadka ummadda ama maaragtay shacabka soomaaliyeed u istaagay inay maaragtay dhibaateeyaan dadkii way ku soo laabteen kama foga haddana waxaa waaye ganacsigoodii iyo waxbarashadoodii haddii ilaahayna dibay ugu soo laabteen magaaladu waa magaalo barwaaqaysan siday awal ahayd si ka badanay ku soo laabatay haddaba walaalkaa booqashadii aan ku tegay deegaanka ceelheleh oo ka mid ah deegaanadii lagu jabiyey maleeshiyaadka murtadiinta waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag waa tahay markan waxaan soo dhowaynaynaa walaalkeen abuumuxsin dabcan waad dhegaysatay warbixintii ciidanka iyo falanqayntii xigtaba bal ka waran marka laga yimaado danab iyo gorgor maleeshiyaadka kale ee riddada saamayn intee leeg ayuu ku yeeshay duulaankan labadii sane ee lasoo dhaafay aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil ee ciidanka maraykanku tababaro ee loo yaqaano danab iyo kuwa turkigu carbiyo ee la yidhaahdo gorgor ee marka laga soo tago ee waxaa dagaaladan sidoo kale ku hobtay ee maleeshiyaadkii laga keenay dalka eritriya iyo kuwii imaaraadku maalgelinayay ee ugandha lagu soo tababaray ee loo yaqaano boliis militaro ee kuwa marka laga soo tago ismaaciilow waxaa kaloo jira maleeshiyaad iyaguna dhiigbax joogto ah la kulmayey ee labadii sano ee lasoo dhaafay kuwaas oo aanan ka qayb qaadan gulufkii xasan sheekh uu ku qaaday gobollada dhexe balse iyaguna siyaabo kale ay u galaafatay ee xabadda mujaahidiinta ee ciidankaasi waa ciidan muddo sannado ah uu dhisayo ingiriiska oo lagu tababarayo magaalada baydhabo waa askar uu qalabka tababarka iyo mushaaraadkoodaba uu bixiyo ingiriiska isaga ayaana si toos ah u maamula waxa uu tababarkoodu si toos ah u bilowday ee sannadkii labadii kun sagaal iyo tobankii xilligaas oo saraakiil ingiriis ah ay xeryo tababar ka sameeyeen ee magaalada baydhabo ee gaar ahaan agagarka airborka halkaas oo maleeshiyaad dhowr ah ay ku carbiyeen ee ciidankaasi oo muddo shan sano ah la diyaarinayey wuxuu ilaayo hadda dhaafi leeyahay ee laba kun iyo toddoba boqol oo askari sida laga soo xigtay warbixinno ay diyaariyeen ee hay-ado reer galbeed ah inkastoo aysan si toos ah uga qayb qaadan ee gulufkii xasan sheekh ee haddana ciidankaasi iyagu waxa ay ku hobteen weerarada joogtada ah ee xarakada shabaab almujaahidiin ay ka fuliso ee duleedyada magaalada baydhabo sida goofgaduud ee daynunay maanyufuulka iyo xeryaha la midka ah ee maleeshiyaadkan looga owday ee duleedyada magaalada baydhabo ee dhagaraha waaweyn ee ay maleegayaan ee dowladaha danaha kala duwan kale ee soomaaliya ee tababara ciidamadan waxaa ka mid ah in dowlad waliba ciidanka ay tababarayso ay ku carbiso ee dhaqankeeda luqadeeda iyo nidaamkeeda walahana ay siiyaan ee dowladaha soo carbiyey ee sidaa darteed markaad u kuurgasho ismaaciilow dhismaha ciidanka ridada waxaad arkaysaa ee dallad weyn oo la yidhaahdo ciidanka xoogga dalka oo ay ka dhex dhisan yihiin ee guutooyin kala madax bannaan oo dowlad waliba ay mid hogaaminayso ee tusaale ahaan ingiriiska maraykanka iyo imaaraadka ciidamadooda iyaga ayaa tababara iyaga ayaa mushaaraadkooda bixiya iyaga ayayna amarada ka qaataan iyadoo ay magacuyaal tahay ee wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka ridada waana ciidan ciidan kale uu ka dhex dhisan yahay oo aanan lahayn ee silsilad hoggaan oo midaysan oo isku xidhan oo hal meel ee amarada ka wada qaata waana taas midda keentay in mararka qaar ay ku adkaato inay howlgallo wada fuliyaan ama xitaa ay jaanta isla helaan ee marka ay dhowlatus militari samaynayaan waa gartay haddii aan u imaanno miisaaniyadda kooxda riddada labadii sane ee lasoo dhaafay ka waran dhaqaalaha ay ku bixisay dagaalkan mar kale aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil arrintaas ee waxaa si buuxda looga akhrisan karaa ama laga garan karaa ee korarka xooggan ee ku yimid miisaaniyadda dowladda riddada labadii sano ee uu dagaalku socday ee kooxdan oo la ogyahay in miisaaniyaddeeda guud ee saddex meelood laba meel oo ka mid ah oo ah boqolkiiba toddobaatan ee lagu keeno ee dawarsi iyo kaalmo laga helay dowladaha reer galbeedka ayaa sannadihii labadii kun labaiyo labaatankii labadii kun saddex iyo labaatankii iyo sannadkan laba kun afar iyo labaatan ansixisay miisaaniyad aad u badnayd oo ay meel mariyeen ee golaha wasiirada ee dowladdaasi riddada tusaale ahaan sannadkii labadii kun labaiyo labaatankii ee waxay miisaaniyadda sannadlaha ah ee dowladda riddadu ay gaartay sagaal boqol siddeed iyo toban milyan oo dollar xilli sannadkii ka sii horeeyey ay ahayd lix boqol koob iyo toddobaatan milyan waxaase ka sii daran in sannadkii lasoo dhaafay ee labadii kun saddex iyo labaatankii ee miisaaniyaddu ay gaartay sagaal boqol toddobiyo toddobaatan milyan oo dollar sannadkan aan hadda ku guda jirno ee labada kun afar iyo labaatanka dhakafaar iyo dhabanhays ayay ku noqotay kooxda riddada ee miisaaniyaddii la ansixiyey ee markii ay gaartay hal dhibic hal bilyan oo dollar ee waxaadse dareemaysaa ismaaciilow in muddadii xasan sheekh uu dagaalku ku jiray ee dhiigbax dhaqaale oo xooggan uu ku socday ee weliba korarkan waxa uu imaanayaa iyadoo guutooyinka ciidankan qaarkood uu mushaaraadkooda iyo saadkooda uu ka madax bannaan yahay dowladda riddada ee sida ciidanka maraykanku tababaro ee danab iyo kuwa imaaraadku uu maalgelinayo ee arrimaha lala yaabay ismaaciilow waxaa sidoo kale ka mid ah in xilli uu sii kordhayo ee bajedka dowladda riddada ee sannadlaha ah haddana uu hoos u sii socdo ee dakhliga ay kooxda riddadu ka hesho gudaha ee waxayna hay-adaha dhaqaalaha reer galbeedku ay quus ka muujinayaan in kooxda riddadu ay awood u yeelan karto inay ku filnaato dhaqaalaha ku baxaya ammaankeeda gudaha iyo fangaraynta dagaalka ka dhanka ah mujaahidiinta waxaa kaloo la yaable ismaaciilow in dowlad amnigeedu uu ku tiirsan yahay ee ciidan shisheeye oo dibadda laga taageero maleeshiyaadkeedana lagu biilo ee kaalmo laga soo dawarsaday dibadda ay haddana ansixiso miisaaniyad ka badan hal bilyan oo dollar een suuragalse ma tahay inuu sii jiro ee maamul miisaaniyaddiisa boqolkiiba toddobaatan lagu keeno ee qaaraan laga soo ururiyey waddamada reer galbeedka waa hagaag aad buu u mahadsan yahay waryaheenna cabdifitaax abuumuxsin ayuu kaasi ahaa jihaadka adag ee mujaahidiinta uga hortageen gulufka murtad xasan sheekh maxamuud ma ahayn oo keliya mid ku kooban furumaha dagaalka balse sidoo kale guutada istishaadiyiinta ayaa dhankooda kaalin mugle ka qaatay xamladan islamarkaana cadowga ku argagax geliyey xarumaha iyo dhismayaasha ay gabbaadka ka dhigtaan ee caasimadda waxaana labadii sane ee lasoo dhaafay ay caasimadda soomaaliya ee muqdisho martigelisay camaliyaad istishaadi ah weeraro cagmarin ah iyo dilal qorshaysan waxaa warbixintan ku qaada dhigaya waryaheenna maahir maxamed howlgallada milatari ee ka socday furimaha dagaalka ee gobollada waxaa dhinaca socday howlgallo amni oo magaalooyinka ay haystaan murtadiinta ay ka wadeen ciidanka guutooyinka istishhaadiyiinta inqimaasiyiinta jihaaska amniga iyo ciidanka jeeshka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab inkastoo aanan la soo koobi karin howlgallada amni ee ay mujaahidiintu ka fuliyeen muqdisho haddana waxaan warbixintan diiradda ku saari doonaa dhinac ka mid a cimiliyaadkii ay martigelisay caasimadda innagoo xoogga saari doonaa weeraradii ugu waaweynaa ee ka dhacay muqdisho labadii sano ee lasoo dhaafay bil kadib ku dhawaaqistii xasan sheikh ee dagaalkiisa ka dhanka ah shareecada islaamka oo ku beegnayd sagaal iyo tobankii agoosto labada kun laba iyo labaatan waxay guutada cisiga iyo sharafka ee istishhaadiyiinta weerar culus oo inqimaasi ah ku qaadeen hotel xayaad oo ku yaal nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee muqdisho halkaas oo ay ku beegsadeen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada weerarka ayaa ku bilowday camaliyad istishaadi ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan istishhaadiyiinta kaasi oo gaari miinaysan ku dhuftay dhismaha xarunta xayaad waxaana xigay ragga inqimaasiyiinta oo u daatay dhismaha xaruntaas hotel dhiiraad xayaadka aad maanaa cadowga ilaahi subxaana watacaala usku haraafinay yaa markii bartamihii ahayd salaadii laga soo baxay ayaan martay manaha camaliyad lagu daafurey ma garatay alxamdulilah marka ayagoo kolba derbi iska tuurayo meelba ay ka bixi laayeen naga hor imaadeen waxyaalihii horta haraasada ahayd marka horeba wejih weeraran hal mar cadaabka durshooda ka shanqadhay meel ee looga imaaday garin waayo ma garatay dadka walaalaha walaahay ku saabsan waxaan leenahay alxamdulilah haniian lakum bishaaraysta jaalo waa jaftay annagana markhaatiin ka noqonay idinkuna ilaahi subxaana watacaala annagu marna markii marka horeba ahayd faryahay inay qulubtiina faraxdo howlgallada barakaysan ee ay caasimaddu martigelisay waxaa ka mid ahaa howlgal istishaadi ah oo uu geesi ka tirsan guutada fuliyey shantii nofembar labada kun laba iyo labaatankii kaasi oo beegsaday xero nacnac oo ku taal degmada wadajir ee magaalada muqdisho geesigan ayaana camaliyadiisa allaha fadligiis ku beegsaday ciidamo cusub oo gaarayay ilaa afar boqol oo askari kuwaasi oo la doonayay in lagu biiriyo ciidanka danab wuxuuna allaha fadligiis goobta ku dilay in ka badan boqol iyo shan askari halka ay camaliyadaasi ku dhaawacmeen soddon iyo toddoba kale toddoba iyo labaatankii nofembar labada kun laba iyo labaatan ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan inqimaasiyiinta mujaahidiinta ayaa weeraro qaatay ku dhowaad afar iyo labaatan saacadood oo xiriir ah ku qaaday hotelka villa ros oo ah dhisme kaabiga ku haya madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya goobaha mujaahidiintu beegsadeen waxaa ka mid ahaa madaxtooyada oo ay ku garaaceen madaafiicda garbaha laga gano xabad ayaa ku bilawnay markii xabada ku bilawnay gudaha ayaa u galnay gudo baktiyaal iyo waxaa kaalay iyo gawaare burbursan iyo gurigoo burburay markaas ka baad waxaa sabanda beegsanay madaxtooye haa anaa ku beegsaday madaxtooyadii aan ku dhuftay waxay ku dhaceen gurigii qaayinkan lahaa dhaarta beenta ku dhaartay tooskiis ayaa ku dhaceen kor ayaan ka fiirinaya laba iyo labaatankii janawari labada kun saddex iyo labaatan halihiyada ciidanka istishaadiyiintu waxay weerar culus oo inqimaasi ah ku qaadeen dhismaha xarunta maamulka riddada gobolka banaadir waxayna mujaahidiintu halkaasi ka dhex dagaalamayeen saacada badan iyagoo halkaas allaha fadligiis ku dilay soddon iyo afar xubnood oo isugu jira maamul saraakiil ciidan shaqaale iyo askar murtadiin ah mid ka mid ah haleeyada inqimaasiyiinta mujaahidiinta oo ku dhex ribaadayey gudaha xarunta maamulka gobolka banaadir ayaa andalus u xaqiijiyey in uu gacantiisa ku dilay lix iyo toban xubnood oo murtadiin ah hadda qolashaa jiriyohayna waa tasfiisho haynaa gaala waa jirtay allahu akbar muslimiinta waxa u sheegaysaa guddoomiyaha qolkiisa oo gobolka banaadir annagaa haysana gacantaa ku haynaa ma garata gaala waa jirtay allahu akbar falilaahi alxamdu inta walaalaa ay dilaan mala rabay ana kalagaysa lix iyo tobanaa ka taqaluusay ma garata gaala inay jirtay xafiisyaheeda aan hayna nimankii madaxweyntaheeda aan laayoo hayna ayagana aynoo soo geli la-yihiin qaraxyaan la beegsadoo haynaa meel walba ay soo koraana waan laayoo haynaa ma garata dhismaha annagaa haysana kamaasiinaa ku jirta falilaahi alxamdu ma jiro howlgal soo gabagaboobay ilaa waxay mujaahidiintu qorsheynayeen howlgal kale kow iyo labaatankii februari labada kun saddex iyo labaatan ciidamo aada u qalabaysan oo ka tirsan mujaahidiinta ayaa gudaha u galay dhisme qarsoodi ah oo ku yaal gudaha degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxayna ciidamada inqimaasiyiinta mujaahidiintu si gaar ah u beegsadeen oo ay u dhaawactireen saraakiil iyo askar macawiisley ah oo ku soo dhaawacmay dagaalada ashaadala dirirka ah ee ay ka wadeen bariga wilaayada hiiraan dagaal iyo dirir xooggan kadib waxay mujaahidiintu allaha fadligiis gudaha xaruntaasi qarsoodiga ah ku khaarajiyeen in ka badan toddobaatan ka mid ah macawiisleydii xaaladooda la tacaalayay mid ka mid ah haleeyadii inqimaasiyiinta oo muslimiinta u soo bishaareynayay ayaa xaqiijiyey in uu dul istaagay meydadka labaatan askari oo ay dhaawac tireen ciidamada inqimaasiyiintu sagaalkii juun labada kun saddex iyo labaatan waxay mar kale guutada inqimaasiyiinta mujaahidiintu weerar xoogan ku qaadeen xarunta beral beij degmada cabdicasiis ee caasimadda muqdisho waxay haleeyada inqimaasiyiintu halkaasi ku beegsadeen madax saraakiil ciidan iyo xubno murtadiin ah oo halkaasi ku caweynayay muddo toban saacadood ah oo ciidamada inqimaasiyiintu ay ka dhex dagaalamayeen gudaha dhismaha hoteelka waxay allaha fadligiis halkaasi ku dileen sagaal iyo labaatan xubnood oo murtadiin ah afar iyo labaatankii julaay labada kun saddex iyo labaatan weerar istishaadi ah ayay mujaahidiintu la eegteen ciidamo ka tirsan murtadiinta oo ku sugnaa xerada kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada muqdisho camaliyaddu waxay dhacday xilli ciidanku ay fayl ku jireen loona carbinayay dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa toddobaatan iyo saddex askari ayuu geesigan istishaadiga ah allaha fadligiis goobta ku dilay halka uu dhaawacay boqol iyo labaatan iyo saddex kale dhankooda waxay ciidamada jeyshka ee ka howlgala caasimadda fuliyeen howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday maleeshiyada loogu yeero boolis milataro mid ka mid ah weerarada murtadiintaas lagu beegsaday ayaa dhacay shan iyo tobankii julaay labada kun saddex iyo labaatan rag ka tirsan ciidanka jeyshka ayaana cagta mariyey laba barkaantarool oo ku yaal isgoyska xaafadda tiida ee degmada dayniile kow iyo labaatankii agoost labada kun saddex iyo labaatan waxay mujaahidiintu cagta mariyeen saldhigyada ciidamada riddada ee degmada kaxda khasaaraha weerarka ayaana ahaa dhimashada sagaal iyo toban murtadiin ah tobankii februari labada kun afar iyo labaatankii geesi hubaysan oo ka tirsan inqimaasiyiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal barakaysan oo shaafiyey quluubta malaayiin qof oo muslimiin ah ka fuliyey gudaha xerada genaraal gordon ee magaalada muqdisho geesiga uu camaliyadda ka fuliyey taliska saraakiisha ayaa beegsaday oo khaarajiyey toddoba-iyo toban sarkaal oo ay ku jiraan dhammaan saraakiishii imaaraadka carabta u qaabilsanaa soomaaliya howlgalkaas haliyeynimo waxaa fuliyey magacayga waa mustafa muktaar aadan cabdiraxmaan waxaan doonayaa halkan fariin inaan uga diro dadka soomaaliyeed walaalayaal sidaan wada ognahay dalkeen waxaa kusoo duulay gaalo noocyo badan leh isbaysigaas kufaarta markay duulaanka kusoo gareen dalkeena dhex samaysteen dad calooshoodu shaqaystayaal ah diintooda iyo dadkooda iyo dalkoodaba daan ka lahayn howlgalladii laabqawowsiga ahaa ee ay fuliyeen haliyeeyada istishaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta waxaa ka mid ahaa weerarkii taariikhda galay ee s y l kaasi oo ay mujaahidiintu ku beegsadeen mas-uuliyiin iyo xildhibaano ka tirsan kooxda riddada soomaaliya afar iyo tobankii maarj labada kun afar iyo labaatan haliyey ka tirsan guutada istishaadiyiinta mujaahidiinta ayaa gaari miinaysan ku daafuray howlgalka waxaana xigay oo gudaha hoteelka s y l ee kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada murtadiinta ugu daatay koox inqimaasiyiin ah kuwaasi oo toogasho saacado badan qaadatay u geystay madaxdii saraakiishii mas-uuliyiintii iyo maleeshaadkii ku sugnaa gudaha dhismaha ragga inqimaasiyiinta ah waxay xaruntaasi ka dhex jihaadayeen muddo ka badan shan iyo toban saacadood oo xiriir ah waxayna halkaasi ku dileen siddeed iyo labaatan xubnood oo murtadiin ah oo u badan askartii ilaalada ka ahayd xarunta dhismaha s y l iyo madaxtooyada sidoo kale waxaa xubnaha la dilay ka mid ahaa askar iyo saraakiil murtadiin ah dhaawaca ayaa isagana gaarayay ilaa kow iyo afartan xubnood kuwaasoo ay ku jiraan siddeed xildhibaan waa hagaag aad buu mahadsan yahay maahir warbixintaasi waxay gunaanad u ahayd barnaamijkeennii faafareebka wararka oo aannu caawa ku faaqidnay laba sanno kadib duulaankii uu murtad xasan sheekh maxamuud ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga iyo halka uu ku dembeeyey goodigiisii ahaa inuu muddo laba sanno gudahood ah ku burburin doono maamullada wilaayaadka islaamiga kuna soo afjari doono xarakada mujaahidiinta al-shabaab allah fadligii murtadkan ayaa ku hungoobay hankiisii ahaa inuu ka guulaysto mujaahidiinta waxaana laba sano kadib allah fadligii ay muslimiintu indhahooda ku arkeen inay beenowday booloxuuftadiisii uuna guulaystay ballanqaadkii allaah ee ahaa inuu guulaynayo diinkiisa iyo awliyadiisa guud ahaan barnaamijkeenna caawa intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaalaa oo barnaamijkan inoo suuro geliyey kadibna waxaan u mahad celinaynaa dhammaan walaalihii nagala qayb qaatay barnaamijka kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى